waa tahay subax wanaagsan dhammaantiin idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan kusoo dhawaada bere dabcan waa warbixinada iyo waxyaalaha markaasi kala duwanaya qoraa wargeysada kale hadee daily nation standard oo suxalba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan dhegeystayaal wargeysada qacaalaba halkan igala socodsiinayso bakad iyo sidoo kale mustacab ismaaciil gacanteeda iminkan waxaa ku jira wargeyska the standard halkan saaka wuxuu ka qoraya muxuuna ka faalloonayaa siyaasadda ayuu halkan aada ugu dheeraaday laakiin waxaala markaas ugu muhiimsan ayaan kasoo qabsanaynaa dhegeystayaalo sidoo kale dhegeystayaasha aan markaasi u bandhigaynaa waxaa muhiimka oo keliya inooga ah dhegeyste waxaan filayaa qurux si qurux badan inaa dhammaantiin aada kusoo wada kacdeen kuna karsanaysaan shihiina wixiina wuxuu ilaahay subxana watacaala iniigu talagalay caruurtan aan filaya in markaasi dugsidii iyo iskuuladii imtixaanadii kuwa u fidhiyay markaasi inay u kala baxeen ama ay kala aadeen waa tahay dhegeystayaal inta xanuunsan allaha subxana watacaala uga baryana inuu caafimaad taama deg dega siiyo inta kurbaysana kurbada inuu ilaahay ka dulqaado ama ka dulfeedo inta markaasi muraad lehna muraadkooda oo aan macsiya lahayn ayaa ilaahay subxaana watacaala uga baryana inuu ilaahay siiyo insha allah waa tahay aan soo qabta dhegeysta wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa madaxweyne ku-xigeenka william ruuto iyo xisbigiisa oo markaasi aada loogu soo kala ordayo ama sidoo kale loogu soo kala hayaamayo waxaa halkan markaasi looga hadlayaa dhanka markaasi narog oo shalay dad aada u tiro badan ay iskugu soo baxeen halka sidoo kalena tani ay markaasi leyeeri iyadana markaasi kaga duwan tahay waxaa wargeeska saaka halkan uu ku qorayaa iyadoo markaasi xisbiyada ama dadka u taagan kuraasta kala duwan ee markaasi waa sida gavanaha senatarka wakiilada dumarka ee womareebka iyo sidoo kale xildhibaanada kala duwan mciyada ay dhammaan u kala hardamayaan ama ukala ordayaan sidii markaasi ay ku heli lahayn tikitka xisbiga u d a iyo xisbiyada markaasi kale ee markaasi la xulafada ah sida markaasi musaliya mudhaver xisbigiisa anc iyo sidoo kale muhases watengula ah oo asagana ford kenya halka wargeyska wuxuu markaasi tibaaxaya markaasu qoraya saaka faahfaahin fara badan kaga bixiyay wargeyska boggiisa tobnaad halkan iyadoo markaasi uu imikan buundada uu doonayo inuu ka gudbo laakiin haddana sidee markaasi looga gudbi karaa waa su-aalada markaasi la isweydiinayo iyadoo tirada dadka markaas iskugu soo baxayaan ay weli haddana markaasi jawaabo ay wataan tirada markaas ugu soo baxayaan laleeyahay jawaabo ayay haddana wataan waxaa madaxweyne ku-xigeenka oo haddana markaas ay raadinayaan dad aada u tiro badan sida ay markaas ula xuleefeysan lahaayeen ama sidoo kale qeyb oga noqon lahayn siyaasaddiisa waana kuwa markaas ukala tartamayo ama u kala baltamayo kuraasta kala duwan ee dalka haddaba sidee markaasi qaabka istaraatiijiyadeed oo markaas ku bixin rabaa amase qaabkee ay markaas la doonaya inay markaas ku wada qanciyo dhammaantood sida wargeyska saakuu qorayo wargeyska waxaa leeyahay tani ma tahay mid markaasi hoos u dhigi doonto madaxweyne ku-xigeenka haddii markaasi sida ay rabeen ama sida ay doonayaan ay markaasi kasoo bixi waayaan su-aalaha markaas isweydiinta badan qof waliba oo markaasi uu isweydiinayo halka madaxweyne ku-xigeenka isagana ay markaasi ka go-antaha sidii dhammaan uu ku wada qancin lahaa laakiin qanciska ayaa haddana iska dabcan qof waliba uu ku taagan yahay sidee markaasi aniga lagu qancin karaa ama qofka dhammaan uu ku wada qancin karaa inkastoo laakiin haddana xeelalka markaasi ballan haddana loogu qaadi karin qof walibana haddana uu taagan yahay sidoo kalena ma raba in uu lumiyo kuraasta kala duwan ee markaasi dadka ama dadka shacabka ama dadka markaasi kala wataan dhegeystayaal xaamka markaasi ka hortaagan yaa leeyahay mase ka indha jeedinayaa qaabka istaraatiijiyadeed ee xisbiga markaasi u d a intuu markaas uusan kaga dhicin haddaba waxaa sidoo kale isagana cadaadis ku ah qeybta markaasi madaxweyne ku-xigeenimada dalka oo markaas isagana doonaya inuu soo qaato haddaba maxa asxaabta kenya kwanza sida musalia mudhavadi iyo moses tangula midkooda ay markaas kasoo qaadan doonaa mise wuxuu u jeesan doonaa dhanka bartamaha dalka oo iyadana markaas aad indhaha markaas loogu wada hayo oo cidda markaas ma rabo in galbeedka dalka uu ka dhumiyo kuraas halka sidoo kalena bartamaha dalka uu kuraasu ka dhumiyo ma rabo iyadoo markaasi dad aada u tiro badan xoogan ay markaasi ay ku nool yihiin dhegeysamaaco dad aada u tiro badan halkaas ay joogaan haddaba dabcan madaxweyne ku-xigeenka ayaa arrimo fara badan ku cakiran sida markaas wargeyska saaka uu qorayo mana doonayo inuu markaas arrimahaasi qaabilo mise markaas u qaabilo mise wejigeeda uu la soo baxo taasi oo doonayo in wakhtigeeda keliya uu ku gaadayo markay dhammaan soo wada xaroodaanna ama dhammaan ay wada imaadaanna ee markaas doonaya in dabcan go-aanka dambaysta ah in markaas uu ka gaaro dabcan waa gaadmo markaas leeyahay dabin ayaa markaas dhammaan u wada dhigaya siyaasiyiinta kadibna go-aankiisa ayuu markaas ka qaadan doonaa sida wargeyska saaka bogiisa tobnaad uu ka qorayo wargeyska the standard isla madaxweyne ku-xigeenka haddana waa la haystaayo bogga afraad ee saaka halka macluumaad fara badan uu ka qoraya maxkamadda caalamiga the i c c maxkamadda caalamiga the hague i c c ayaa markaas haddana haysataa kadib markii markhaatiyaal la helay oo markaas la sheegay in la laaluushay mise la musuqmaasuqay waqtigii markaasi ay socotay kiiskiis ama dacwadiisa ee maxkamadda dembiyada markaasi ay dhaceen labadi kun toddobadii labadi kun sideedii oo loo haystay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo weliba weriye arab sang dhegeystayaal haddaba taasi ayaa markaasi la sheegaya in lacag gaarayso mid ka mid ah oo markaasi la waraystay oo sidoo kale dabcan ahaa dadkii markhaatida ahaa ayaa hadda markaasi sheegaya in lacag aada u tiro badan la siiyey dhegeysta laakiin halkan wargeyska wuxuu qorayaa ninka markii su-aalaha la weydiinaya keliya waxaa la maqlayay ninka markaasi wax weydiinaya broscut ama xilaalyaha maxkamadda wadankaasi dabcan maxkamadda caalamiga the hague ayaa markaasi su-aalo weydiinaysay waxa uu sheegay in keliya lacag markaas kaash la siiyey lacag gaarayso ilaa iyo laba milyan oo lacagta laakiin waxaa jira kulan markaas asagana ay la qaateen ama in arintan ay dahag aysan ka rogin oo sidoo kale waxyaalo qaar ama ay qariyaan sida markaasi wargeyska uu qorayo ama sidoo kalena ninkaasi laga soo xigtay ayaa shan boqol oo kun oo lacag ah oo qeybtii laakiin looga ballanqaaday ahaan markaasi la siiyey ama shan boqol oo kuna la siiyey laakiin qeybtii tobanka kun oo looga ballanqaaday ayaa markaasi kaga madax banaanta shantaasi boqol oo kun waa sida markaasi maxkamadda horteeda uu ka sheegay ama qeybta markaasi warbaahinta uu u sheegay ninkaasi waxaa sidoo kale markaas dadka looga ballanqaaday dhulal iyo sidoo kale guryo markaasi in loo dhisayo dhegeystayaal sida wargeyska markaasi uu qorayo maxkamadda ayaa markaas arrimo dhowr ah dabcan kiiska iyo wariyihii dabcan kiiska madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto ee maxkamadda caalamiga ninkii markaas qareenka uu ahaa ayaa arrimahaasi kasoo shaqeeyey oo arinta markaas dabcan soo sameynaya madaxweynaha ku-xigeenka ayuu markaas arrimahan ugu sameynaya sida uu wargeyska saa ka qorayo wargeyska waxaa leeyahay ninkan sheeru sida wargeyska bogiisa afraad uu qorayo ayaa markaas imikan dacwada aada u fara badan waa paul kisheru waa markaas qareen wakiil ah oo markaas madaxweynaha isaga qeyb kaga difaacay imikan dabcan waxaa eedamo fara badan loo haysta inuu markaasi ku takrafaray hanaanka caalamiga ah maxkamadaha iyo sidoo kale inuu sidoo kale laaluushay markhaatiyaal oo si ay indhaha uga qabsadaan waxyaalihii markaasi wadanka ka dhacay dhegeystayaal arrimo dhowr ah ayaa halka markaasi ka haysta loogu haystaa qareenka paul kishuru haddaba haddii paul kishuru arrimahaasi lagu helo maxaa markaasi haddana kusoo wajahnaan doonaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo doorashada keli ay ka harsan tahay bilooyin oo keli ah ilaa iyo shan bilood ayaa hadda ka harsan dhegeystayaal oo isku diyaarinaya doorashada guud ma laga yaaba in markaasi maxkamadda caalamiga ay ka hor istaagto inuu u tartamo kursigan markaas imikan ololaha faraha badan iyo waqtiga faraha badan uu ku bixiyo dhegeystayaal ama ku bixinaya dhegeystayaal yaana ka shaqeynaya in kiiska markaasi dib loo soo noolayo ee ku aadan maxkamada maxkamadeynta madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto sida wargeyska saaka bogiisa afraad uu qorayo halkan wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal labada qof ee siyaasadda u cad bartamaha dalka waana mada karuwa iyo sidoo kale afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi ayaa ayaga markaas xisbi kala duwan wataan haddana iyadoo wakhtiga markaasi loo kala ordaya ma gabagabo u yahay ayaa haddana waxaa markaas leeyahay meel ay salka dhigeen ma lahan cagtooda weli way socotaa oo markaasi meel ay qabata ay garan la-dahay ma dhanka markaasi zimiyo la umoja raila odinga uu hogaaminayo mise dhinaca markaasi u d a uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayay markaasi ku kala xisaabtamayaan waa go-aanka markaas ayagana ay banaanka ka taagan yihiin inkastoo maada karua ay horaan sheegtay in ay markaasi qeyb aysan ka noqonayn azimiyo la umoja iyo sidoo kale kenya kwanza madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga in xubnahaas ama qeyb aysan ka noqonayn horaan ay sheegtay waxay sheegtay inay keli ku adkaanayso xisbigeeda naag oo ay doonayso in ay markaasi sidoo kale cilaaqaadkii xiriirkii u jartay kuwa horaan ay kala sixi maktabadii ama ay kala saxiixdeen heshiiskii markaasi ay wax ku qabsan lahayn isbedel kula imaan lahaayeen one kenyan alliance horkacaya madaxweyne ku-xigeenka dalka waa madaxweyne ku-xigeenka hore dalka stephen clos misioka sida wargeyska bogiisa sideedaad qoreysaaka haddaba dhankee markaasi ku wajahan yihiin sbiikaha ama afhayeenka baarlamaanka justin muturi sidoo kale mada karuwa iyadoo wakhtigan imikan kala guur u yahay oo wakhtigii markaasi guddiga doorashooyinka xudaha i e b c qabatay waktiyar keli ay ka harsan yihiin ayaa haddana markaasi xisbi wadaag aysan samaysanin oo sidoo kalena ay markaasi go-aan aysan ka gaarin haddaba madaxafhayeenka baarlamaanka justin muturi horaan sheegay inuu u tartami doono kursiga ugu sareeya madaxtinimada uu doonayo inuu madaxweynaha halkaas ku sharfo laakiin madaxweynaha mar hore ayuu arintan markaasi ka hadlay sheegana inuu safartan sharfaayo madaxa xisbiga o d m raila odinga ku taageeri doono kursigiisa isla madaxweynaha hooyadiis ayaa hadashay waxa mamangina waxay markaas iyadana ka hadashay saaka halkan wargeeska saaka u qorayay leedahay waa in markaasi qofka hogaamiyahada wuxuu kugu jihayo inaad u jihaysato ayaa muhiim ah waxay markaas leeyahay leedahay ruto panden ama sidoo kale waxuu ka jiftay ama suu ka gaabiyey shaqadiisii markaasi loo igmaday ee madaxweyne ku-xigeenimadiisa taasi ay sheegtay in uu markaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu asagana markaasi kaga jeestay qaabka ama kaga jeestay qaab kale waxa ay markaasi faraysaa madaxweyne ku-xigeenka fariina u dartay inay ama u hogaansamo arrimaha markaasi hogaamiyihiisa ama sidoo kale qofka wadada uu ku hogaaminayo inuusan qaldi karin mise uusan ku qaldaynin waxay leedahay dab usoo laabo oo sidoo kale la shaqeeya madaxweyne uhuru kenyatta sida markaas ayaday sheegayso laakiin hadalkaasi ayaa markaas in badan ee xisbiga ah ama sidoo kale taageerida ama xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka ayaa u cuntami weysay kuna sheegay mid markaasi ay dana ay ka leeyihiin maamada mamangina iyo sidoo kale raila raila mamangina iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa hooyadiise ayaa sheegtay in hogaamiyaha uusan marnabo ku qaldaynin ama wada ka qaldan uusan kugu qaldin laakiin shaqadiisa keliya uu ka gaabiyey ayay leedahay halkan maamada waa tahay raila odinka halkan xusaa ka qoraya raila head of to rift valley dabcan rift valley ayuu markaas isagana ku wajahan yahay halkaasu waa meeshuu kasoo jeeda dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaas iminkan ololaha siyaasadiisu doonaya inuu ka durubaantumo dhegeystayaal wargeeska bogiisa laba iyo tobanaad ee saaka faahfaahin kaga bixinaya tiribkiisa oo kaga soo noqday wadanka boqortooyada ingiriiska haddana waa o d m raila odinga ayaa markaas isku dabcan u taagan ama sidoo kale safaf dheer ugu jiraan dad halkaasi kaga soo jeeda kuna qaban doono ololihiisa siyaasadda ee dhanka rift valley waxaana markaasi madaxweynaha dabcan oo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaasi saldhig ballaaran u ah isagoo markaasi sheegayo in ay dabcan uu kuura yar oo keliya ama codod yar oo keliya uu kasoo hoyin karo sida wargeeska saaka uu qorayo laakiin haddii markaasi axmedda iyo culeysyada faraha badan iyo arrimaha asaga ballanqaadida iyo waxyaalaha markaasi danaha ugu jirta keliya oo kaga hadlo dhanka rift valley laga yaabaa inuu kuura ama codod uu ka helo laakiin halkaasi waxay u xiran tahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana sidoo kale usii gudbi doonaa sii xigi doonaa socdaaladiisa raila odinga dhankaasi western halka ololaha siyaasadda uu geen doono kuwaasi waa galbeedka dalke uu halka uu doonayo in uu ka ballaariyo ololihiisa laakiin taageero ayuu halkaas sidoo kale ka haystaa dhanka galbeedka dalka wargeyska ayaa saaka faahfaahin halkan ka qoraya dhegeystayaal arrimaha siyaasadda wargeyska saaka aada uga hadlaya oo markaasi iyo waxyaalaha ugu muhiimsan ee dhegeystayaal haddaba wargeeska bogiisa lixaad waxaa leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka dabcan waxyaalihi markaasi saaxiiba markaas horaan ku ahayeen sidoo kale isla dahfureen maxaa ka mid ahaa waa trainka casriga ee s g r dhegeystayaal iyo weliba waxaali markaas uhuru ruto isla qabteen labadi kun iyo saddex iyo tobankii wixii kasoo bilowday ilaa iyo sidoo kale sanadkan markaas waa sanadkii ugu dambeeyey waa sanadihii ugu dambeeyey labada kun sideed iyo tobankii wixii ka dambeeyey dabcan cilaaqaadkooda masan muusan isku wanaagsaneyn laakiin dhaqaalaha intaas uu ka yaraa wixii intaasi ka dambeeyey waxaa leeyahay cirka ayaa markaas ama cirku isku sii shararay dhaqaalihii loogu talagalay ama sidoo kale lacagihii deemihii ayaa markaas cirka isku sii shiray wixii ka dambeeyey labada kun sideed iyo tobankii sida wargeeska saaka uu qorayo badhanka dabcan lacagta ayuu kala talin jiray madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha waa su-aalaha la isweydiinayo iyadoo lacag aada u tiro badan wadanka haddana lagu leeyahay deymo fara badan ayaa haddana waxaa madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay in lacagahaasi lagula xisaabtami doono madaxweynaha dalka uhuru kenyatta haddii uu markaasi xeelka qabto taasi ayuu haddana iska difaacaya madaxweyne uhuru kenyatta uu u doorbidaya dhanka in hadhow xisaabo kale lagu soo furin oo dhanka madaxa xisbiga o d m uu u aadayo waa su-aalo dabcan cid waliba markaas isweydiinayso maxaa looga cararaya madaxweyne ku-xigeenka william ruto siyaasadiisa arrimo musuq maasuq ayaa in badan markaasi lagu eedeeyey dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qeybaha dambe dhegeystayaal hadduu eber raalli ka noqdo subax wanaagsan dhammaantiin iminka muscab wargeyska daily nation subax wanaagsan dhegeystayaal aan soo qabto wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacayo boga ugu horey wargeyska waxa uu ku qorayaa warbixin la xidhiirta in xildhibaanada iyo weliba guud ahaan baarlamaanka laga qorsheynayo ee sharci wax looga bedelayo arrimaha doorashooyinka dhegeystayaal bogga afraad wargeyska iyo warbixintan oo faahfaahsan ku qoraya bogga afraad haddii aan aadno waxaa halkaasi uu soo qaatay sawirka afhayeenka gudoomiyaha baarlamaanka justin moturi waxaanu leeyahay iyada oo markaasi wakhtiga uu sii dhammaanayo oo doorashada lagu sii siqiyo xildhibaanada ayaa iminka waxa ay doonayaan inay wax ka bedelaan sharciga doorashooyinka si gaara waxa ay doonayaan in meelaha hawadooda ama network waxa loo yaqaano aysan wanaagsanayn tuulooyinka iyo waxyaabaha la midka ah codadka ama waa waxaa loo yaqaano natiijooyinka codadka amaba codbixinta si markaasi manual waxa loo yaqaano ama waxyaabihii sidii hore loo loo tirin jira gacan lagu tiri oo qaab digital ama online ah aansan lagu soo sameynin ayay leeyihiin waxaa leeyahay sidoo kale arrintan ayaa waxaa iminka qeybka ah amaba baarlamaanka hor keenay waa madaxa ama hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka amos kimunya dhegeystayaal maalmaha soo socda ayaana lagu wadaa in arrintan laga doodo sidoo kale sharciyaasha waxa laga bedelay waxaa ka mid a in loo ogolaado siyaasiyiinta iyagu leh magaca naaneysta ama nicknames waxa loo yaqaano in halkaasi loogu qoro marka laga soo tago magacyadooda rasmiga ayay warbixintu sidoo kale sheegaysa waxaa sidoo kale sharciga la doonayo in laga bedelo qeyb ka ah in waa wakiilada deegaanka hoose ama m c yada aansan loo ogolaanin in hadhow dambe haddii kiis ay soo gudbiyaan markii lagu guuleysto doorashada aysan u gudbinin maxkamadda ugu sarreysa halkaasi oo leeyahay waxa ay ciriirinayaan xilalka ka sarreeya iyaga oo waa maxkamadaha hoose oo keliya ha ku ekaadaan ayaa la leeyahay sharcigaasi iyo sidoo kale doonaya in laga doodo oo aqalka baarlamaanka uu meel mariyo dhegeystayaal balse qodobka u weynayaa ah in goobaha dhanka iyo hawadooda manetwaga aansan wanaagsanayn waxa manual loo yaqaano ama qaababkii hore ee loo tirin jiray codadka loo tiriyo kadibna natiijada ama codadku si gacan ah loogu geeyo halkaasi dhegeystayaal waanu eegi doonaa dooda halkaasi ka dhalan doonta iyo sida ay wax ku meelmari doonaan balse xusuusnow si guud arrimahan aanu ka hadlayna waxaa leeyahay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha i e b c ayaa arrintan sidoo kale qeyb ka ah oo iyaguna waxay doonayaan in arrintan la meelmariyo oo ay qeyb ka ahaataba iyaga ay leeyihiin xildhibaanadu waa inay meelmariyaan qodobadan iminka aanu ka hadlayno bogga shanaad waxaa leeyahay xisbiyada siyaasadeed ee yaryar ee kasoo jeeda gobolka mount kenya ayaa waxaa iminka laga doonayaa inay qeyb ka noqdaan xisbiga jubli balse si guud waxay taageerayaan azimiyo rayla odinga laakiinse waxaa lagu baaqayaa in xisbiyadoodu ay iska tuuraan iska dhigaan ay kusoo biiraan xisbiga jubli dadkani waxaa ka mid a iminka governor kenyanjui iyo governor murithi ee nakuru iyo weliba ee halkaas iyo laikipia ay ka kala yihiin borosabiyaal dhegeystayaal laba xisbi ay kala wataan balse waxay si buuxda u taageeraan azimiyo iyo rayla odinga bogga labaad ee wargeyska daily nation waxa uu qorayaa haddii aad digrii wadato haddii aad shahaadada digriida wadato kuma suurtagelayso inaad mar dambe u tartanto ama u istaagto waa dhankaasi iyo jeeshka waxaa loo yaqaano k d f iyo sidoo kale si guud booliska ayaa la leeyahay waaxda markaasi amaba hogaanka sare ee booliska ayaa waxa uu sheegay in haddii la qaato dadkan iyagu wata ama dhalinyarada ama kenyaanka wata digriga shahaadada digri ama diploma wax la midka ah si gaara digri ayaa la magacaabayaa inaysan suurtagal lahayn in markaasi qeyb kasoo noqdaan sababa la xiriira mushaarka awgiis ayaa laleeyahay dhegeystayaal hadhow dambe waxay leeyihiin mushaarkii aan ugu yar waa in loo kordhiya maadaama anagu digrii aanu sidano sida al ajligeed d plus ayaa halkaasi ku qoran iyo wixii la midka ah waa dadka keenay buundada hoose ayaa loo ogolyaha oo keliya waxaa lagu wadaa in maalinta berita guud ahaan dalka laga bilaabo in la xusho dad saraakiisha markaasi ku biiraysa waxaa loo yaqaano waa booliiska si gaara constables waxa loo yaqaano dhegeystayaal shan kun oo qof ayaana la doonayaa amaba lagu wadaa in guud ahaan laga xusho dhegeystayaal balse waxaan ku leenahay haddii aad digrii wadato shaqo kale ayaad raadsanaysaa oo halkan kuma banaana ayaa lagu leeyahay inaad booliiska ama k d f-ka ciidamada aad qeyb ka noqoto mamangina waa marwadii koowaad ee dalka sidoo kalena ah hooyada madaxweyne uhuru kenyatta ayaa maalinkii shalay heed oo ay hadashay waxayna leedahay kuwa madaxweyne uhuru kenyatta aya aflagaadaynaya si wanaagsan looma soo barbaarinin ayay leedahay sidoo kale waxa ay maalinkii shalay heed sheegtay in shacabka ku nool gobolka bartamaha dalka ay qasab tahay inay raacaan ama taageeraan sidoo kalena aydaan waxyaabaha hadalada ama halka uu u jiheeyo madaxweyne uhuru kenyatta ay leedahay sidoo kale waxa ay sheegtay in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu isagu gabay shaqadii loo igmaday shaqadiisii uu iskaga tegay abandon dis work ay leedahay sidaas la ajligeedna madaxweynaha uu ku qasbanaaday in keligiisa uu shaqeeya ayay leedahay sidoo kale haweeneyda waxay mamarada koowaad ee dalka waxay leedahay mamangina waa in si toosa markaasi aan u taageernaa reyla odinga dhegeystayaal ay leedahay aan kusii soconno iminka waxaa leeyahay bogga saddex-iy tobanaad xisbiga jubilee ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu si toosa uga taageero xisbiga o d m waa xilka gabananimo ismaamulka mombasa halkaasi aan ogsoonnahay in siyaasiyiin culculus ay ku tartamayaan xildhibaanka mvita cabdisamed shariif naasir ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah siyaasiyiin ay ka mid yihiin suleymaan shahbaal iyo weliba barsab ku-xigeenka halkaasi iminka ka jira william king dhammaantoodna xisbiga odium ay ku taagan yihiin hal qof ayaa la doonaya in lasoo xusho kaasi oo la tartami doona siyaasiga kasoo jeeda u d a ee xasan cumar sidoo kalena ahaa senatarkii hore ee mombasa balse xisbiga wuxuu leeyahay si guud waxaanu taageeraynaa o d m ayuu leeyahay boga ugu dambeeya wargeyskana waxaa lagu qorayaa in bankiga equity bank uu sanadkii lasoo dhaafay helay faa-iida dhan afartan bilyan dhibic hal afartan dhibic hal bilyan oo shilinka dalka ayuu helay ayaa leeyahay arrimahan ayaa lagu aaneynayaa waxaa leeyahay sidoo kale covid nineteen ayaa jiray balse waa dadka lacagaha qaadanaya amaahda deenta waxaa loo yaqaano oo lacagihii la dul saaray iyo faa-idada laga helay waxyaabo badan oo isbiirsaday bangiga ayaa waxaa u suurta gashay inuu markaasi helo boqolkiiba aan rahday afartan bilyan oo faa-ide ayaa leeyahay taasoo ka dhigan in uu laba jibaarmay faa-idadii markaasi ay heleen sanadkii ka horeeyay labada kun iyo labaatankii dhegeyst kow iyo labaatankii kaasi oo ahaa labaatan bilyan oo keliya iminka afartan bilyan ayaa laga hadlaya dhegeystayaal iminka daqiiqadaha harsan aan siiyo saaxiibada wicitaanada si ay inoola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sida loogu waabariistay eber toddobo eber laba saddex shan eber ber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada qadadka ku jiro haddii aan fursadda siiyo inta kooban inoo harsan star fm halow halow dhegeyste ka xumahay xigahan siinaya star fm halow dhegeystaha xiga ee qad ku jira star fm halow
السلام عليكم يا مصعب وعليكم السلام ورحمة
اه رشيد ابراهيم بماني هيا رشيد بوماني صبح النقورة
صافي انا ولا نوضع البطاقة هذا الذي ولا شيء مهم.
صافي انا ولا وضع كان لا يبقى نبرين انا لا يبقى خبع عقرب لا يصير آمين أدبا ما سنتها رشيد ستار اف ام هلو halka xumaa iqadka ka go-ay saaxiibkaasi xigaha ayaan siinayaa iqadka ku jira dabcan daqiiqada ugu dambe ayaan ku guda jirnaa ee dhegeystayaashaanu fursadda u siinaynay subax wanaagsan ee dhegeystayaasha kale ee wicitaanada ku jira mar kale haddii aan fursadda siiyo star f m halow hagaag eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeyste goobtaa ku sugan tahay subaxan sidee loogu waabiristay waa sidee jabiga guud caawa beriga iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa guud ayaad inala wadaagaysa dhegeystayaasha ugu dadambe aan siinaya dabcan wax ka yar saddex daqiiqa ayaanu haysanaa intaasiin waxaan doonayaa in dhegeystayaasha ay nala wadaagaan goobaha ay ku waabiristeen subaxan dhegeystaha kale qadka ku jira haddii aan fursadda siiyo hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa mar kale ka go-ay ee waxaa muddaha saaxiibada inay dhanka iyo wicitaanada isku ciriirinayaan ee si markaasi iyo barnaamijka ama xubinta ugu dambe qeyb uga soo noqdaan ee mar kale laba daqiiqa ayaa noo harsan dhegeystayaal saddex ama laba inta aan ka gaarno haddii aan fursadda u siiyo eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ay saaxiibadu markaasi soo beegsan karaan xigahan siiyo star f m halow
allow star f m soo dhow saaxiib magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso saaxiib sare muscab waa saciid cabdullaahi waxaan kaa sawacaa somal kujeer haye wajeer iyo subaxan saciid alxamdulilah walaalnimadan ku habariisanay haye
socodka gaadiidka dhanka amniga ganacsiga waxbarashada xabsi loo talagalay oo kala socdaan waa garta hadaleynta guud reer wajeer waxay tahay sare ukaca ku dhimid ku yimid raashinka mhm iyo weliba abaariyaasi daba dheeraade waa garta labada macbuudda naga soo deeqaan leenahay mhm
midda kale oo iska siyaasadda hadaleynteeda iyo doorashadii oo soo dhawaatay sax
maqalka idaacadda maanta wajeer ina waxa way naga maqan tahay ma hayn wax dhacay maogi mhm marka idaacaddaana injineerada ha kabar qabanaan leeyahay aad waa masan tahay saciid star f m السلام hello عليكم صاحب wacalaykum salaam waraxma محمد توانا جارسة ديكابوري صاحب haye gaarisii subaxan maxamed ما شاء الله بقولك وبقول ويدقن صاحب waa garta dhegeystayaasha oo dhan dhammaan waan salaamayaa si qaas baan saaxiib adna kuu salaamay aad baa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambe star f m hallow hallow dhegeyste hallow ka xumahay qadka ayuu ku raagay dhegeystahaasi waan ka gudbayaa Ee, dhegeystayaasha halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintaasi subax wanaagsan waxaa moodaha in dhanka iyo wicitaanada cillad kooban ay ka jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka staa gaar ahaan xaaladda dalka soo holba isniin arbaca iyo jimca ayaa si toosa uga dhegeysataan warbaahinta star waa subaxnimo arbaca taaradu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bishii saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka waxaanu si toosa u gudagelaynaa barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka dhegeystayaal si wada jir waxaa idinkugu daadihin doona anigoo ah musaa ismaaciil iyo saaxiibkay yuusuf fakad dhammaantiin soo dhawaada ayaan idin leenahay dhegeystayaal alaab waxaan oga hadalnaa arrimaha markaasi dalka ka taagan haddii ahaan lahayd siyaasadda iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ka cusub dalka ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal maantana barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa ku faaqidi doonaa kuna eegi doonaa waa een, xaalad cusub oo markaasi iminka dalka ka taagan oo ku saabsan dhankaasi iyo wadooyinka oo maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka n t s a baaritaano dhowaan la sameeyey warbixino lasoo saaray oo lagu ogaanaya laguna sheegay in ay markaasi halkaasi ka jiraan dhibaatooyin aada iyo aada u badan ee, mid ka mid ah warbaahinada caalamiga ah oo war- oo baaritaan ku sameeyey arrintaasi ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan saraakiil ka tirsan ee, waaxdaasi sidoo kale ee, goobaha lagu barto wadida baabuurta ama driving schools wax loo yaqaano iyo si guudba dhegeyste ee howlahaasi inay yihiin kuwo musuq maasuq ku gaadaamaan ee, qodobadaasi oo dhan warbixintaasi baaritaanada ee, baaritaankaasi iyo iminka xaalka halka ay wax marayaan ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal adigu aad kasoo baxaysaa waxaa leedahay baabuur ayaan doonayaa inaan soo barto amaba eh, baabuurkan ayaan raacaya ama mataatuu ha noqdo amaba tagsi ha noqdo wixii uu ahaado balse ma ogid baabuurka aad saaran tahay halka qofka markaasi wado ee darawalka ah inuu soo bartay baabuurka wadidiisa mala socotaa in uu wato oo keliya ee waa waxaa loo yaqaano driving licenska amaba shaatiga lagu kaxeeyo baabuurka oo keliya inuu sito mala socotaa dhegeyste sidoo kale dhankaas iyo eh, matatuda ama baabuurkaa saaran tahay eh, aan lagu sameynin waxaa loo yaqaano service ama qaabeyn iyo weliba dahabeyn iyo dib u eegis aan lagu sameynin arrimahaasi oo dhan ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka dhegeystayaal ee maamu- eh, waa maamulka qaran ee dhanka iyo gaadiidka iyo weliba badqabka ee n t c ayaa waxaa markaasi uu sheegaya iminka inay socdaan baaritaano kadib markii ay soo shacbaxday in hay-adda ay si buuxda u bixisay shaatiga wadista baabuurta ee baaritaan la sameeyey ama investigations waxaa loo yaqaano kaasi oo iminka ay soo bandhigtay ee b b c da laanteeda loo yaqaano africa i ee baaritaanada sameyso dhegeystayaal ayaa waxaa iminka ay jahwareer iyo buuq ka dhex abuurtay ee guud ahaan een, howlahaasi iyo ee, waaxdan aanu sheegayna n t s iyo dadka iyagu baabuurta wada iyo sidoo kale dugsiyada lagu barto wadida baabuurta ee driving schoolska loo yaqaano dhegeystayaal ee halkaasi oo la sheegayo inay sii kordhayaan tirada baab- eh, dugsiga iyagoo lagu baranayo wadida baabuurta balse maxay u kordhayaan adigu waxaa is leedahay waxay doonayaan inay wax baraan dadka amaba ay ka bartaan ardayda sidii loo wadi lahaa ee, baabuurka may waxaa la leeyahay waxaa keliya halkaasi loo furayo waa macaash iyo inay ka bartaan amaba inay lacag ka gurtaan oo keliya dhegeystayaal warbixinta iyo baaritaanka halkaasi ayaanu ku eegi doonaa sidoo kale oo ay ku jirto iyadoo qoto dheer dhegeystayaal ee balse haddii aan dib ugu laabanno ee waxaa sidoo kale jirta ama eegi doonaa warbixinada ku saabsan ee tirada dadka ku dhimanaya wadooyinka haddii ahaan lahayd eh, dalkani kenya eh, gobolada dalka sidoo kale guud ahaan caalamka oo la leeyahay inta badan waxaa sababa waa dadka iyagu wada baabuurta amaba darewaliinta boqolkiiba sideetan iyo shan waxaa leeyahay way iska yartahay een, arrin kale inay sababto balse intooda badan waxaa sababa waa dadka iyagu wada baabuurta ama drivayaasha loo yaqaano ayaa sababaya ee luulahay dhegeystayaal ee warbixinta ee oo dabcan ee amaba baaritaanka oo soconaya ku dhowaad nus saac ayaa waxaa lagu arkayaa ay muujinayaan arrimo kala duwan dhegeystayaal waxaa arkaysaa ee qofkii isagu waday aan raahday qofkii isagu doonayay inuu noqdo ee baabuur wade amaba qaato shatiga driving license waxa loo yaqaano oo imaanaya goobtii laga baranayay ee wadida baabuurta amaba waxa loo yaqaan driving schoolska ayuu imaanayaa qofkii halkaasi jooga ayuu u tegayaa waxa uu leeyahay anigu ma aqaano sida loo wado baabuur sida loo kaxeeyo baabuur ma garanayo waxaana doonaya waqti aan ku bartana ma ma- ma hayo sidoo kale ma doonayo inaan barto oo waxyaaba ayaa iska jira waxaan doonaya oo keliya waa muhiimada ii ah waa driving license wax loo yaqaano ama shahaadadaasi inaad isiiso oo keliya qofkii waa la gorgortamayaa eh, shan iyo toban kun lacag kenya afar iyo toban kun wax la mid ah ayaa laga qaadayaa kadib waxaa leeyahay saddex iyo toban maal saddex maalmood gudahooda ayaa ku helaysa laakiinse arrinta sidoo kale layaabka noqotay ee baaritaanka lagu soo bandhigayaa ah in qofkan isagu meesha fadhiyo ee ka shaqaynaya xarunta lagu wa- lagu barto ee wadida baabuurta uu la xiriir la leeyahay saraakiil ka tirsan maamulka qaran ee gaadiidka ama badqabka ee n t s da uu xiriir si toos oo la leeyahay halkaasi uu xiriir la sameynayo oo uu la hadlayo sidoo kalena leeyahay anigu maanta waxaan inoo hayaa macaamiil intaasi aan ka qaadnay mado mana rabo inuu markaasi wax barto oo galaaskii galo fasalkii galo baabuurkii la tuso sidii loo wadi lahaa qaabkii loo wadi lahaa iyo si guud isaga wuxuu doonaya oo keliya waa shatigaasi ee shatiga markuu qaatane horay ayuu gaari kasii wadi rabaa ninkan oo nin sii diyaarsan waaye keliya laga yaaba in kor kor leh kor waxaa loo yaqaano wuu ka arkay balse uu si qoto dheer ee markaasi u baranin waxaana leeyahay waana sababta koowaad ee keenaysa in ay bataan shilalka dalka ka dhacaya dhegeystayaal shilalka dalka ka dhacayo ee in sanad walba sanadka ka dambeeyo warbixinta la soo saaro ee markaasi ku saabsan shilalka baabuurta aad iyo ay sar ugu sii kacayaan dadka badi dhimanaya sidoo kale waxaa ka mid ah kuwa iyagu wadada hareeraheeda socda kuwa wadooyinka goonaya ayaa ka mid ah adigoo wadada qarkeeda iska socda ayaa laga yaabaa in baabuurkii uu kaa daw yimaado halkaas inuu kugu dhaco adigoo wadada goonaya sidoo kale in baabuurkii si xawaare u socdo si xawli u socda uu kugu dhaco halkaasi aad ku dhimato adigana ee sidoo kale baaritaanada intii ay socdeen waxaa lagu ogaaday in kuwa mekanika loo yaqaana iyaguna ee sameeya amaba hagaajiya ama serviceka ku sameeya baabuurta ay qeyb ka yihiin dadka iyagu arrimahani ka dambeeya baabuurkii oo xitaa la leeyahay ma u qalmo in lagu safro ayaa waxaa algeenaya halkaasi ee, wax la yaqaano ee, waxaa lagu sameynaya window ee, dabcan kor oo keliya ayaa nashqada kore ayaa laga sharaxaya oo keliya ama laga hagaajinaya balse gudihii iyo ee, moto motoorkii iyo waxyaabihii lamidka ahaa ee gudaha ku jira ee gaariga controlay lama taabanaya leeyahay waa keliya la qurxinaya si macaamiisha adigu waxba ma ogid waxaa is leedahay baabuurkan waa cusub yahay ee, hadda ayaa lasoo rinjiyey waa waa kan laakiinse gudihii wixii ku jiray motoorkii inuu eber yahay ee sidoo kale waxyaabahii kale ee ku shaqaynayay inay eber yihiin waxba kama oged halkii aad iska dhex fadhiisanaysaa dhegeyste waad iska soconaysaa waxaad arkaysaa gaarigii oo rugmaday waxaad arkaysaa gaarigii oo lumiyey kontaroolkii oo gaari kale madaxa la galay guud ahaan waa waxyaabaha laga hadlayo ee warbixintaasi ku saabsan iminka ee, dabcan laantaasi ee, waxa ay leedahay baaritaano ayaan wadnaa ee, iskuullada lagu barto wadida eh, darawalada ayaa baaritaan si guud lagu sameynayaa ee, bar- wa- baaritaanada la sameeyey laba iskuul oo keliya ayaa baaritaanka lagu sameeyey ee, dabcan iskuulladaasi waa rocky mid is- xaafadda islii dabcan ayuu ku yaalaa magaalada ta nairobi midka lagu sameeyey baaritaanka waxaa leeyahay iskuulkaasi soddon in ka badan soddon branch ama xarumood ayuu ku qabaa guud ahaan dalkani kenya laga yaabo goobtaa ku sugan tahay iminka inuu ka shaqeynayo sidoo kale petan oo ku yaala c b d da amaba xarunta mag- ah, waa townka nairobi ayaa ka mid ah midka lagu samaysna baaritaanada boqol xarumood ama branches iyo in ka badan ayuu guud ahaan dalka ku leeyahay isna dhegeystayaal waana labada eh, school amaba dugsi ee lagu barto wadida baabuurta ee iyagu markaasi lagu sameeyey baaritaanada arrimahan oo dhanna ka shifay oo bannaanka keenay adigu isma ogid kamarada qarsoon ee dabcan ee ay ku shaqaysanayeen ee wariyaashii sameeyey baaritaanada ee qofkii waa loo imaanaya iyagii ayaa xitaa qaatay shaatigii ama driving licenska dhigeystay iyagii wariyaasha ahaa ayaa u imaanaya dadkan waxay leeyihin waxaan doonaynaa in aan na siisid baabu eh, waa driving license ma haysano waqti aan ku barno waxaan doonaynaa oo keliya in baabuurka halkaasi inuu yaalo sidii aan ku wadi lahayn sidii aan wadada ku mari lahayn sidii aan saraakiisha askarteena hortaagan aan iskaga celin lahayn markii ayna weydiiyaan driving licenska amaba shahaadadeena aan usoo bixino una tusno oo keliya ayaanu doonaynaa ee maxaad naga leedahay halkaas ayaa lagu gorgortamaya lacagihii lis- laiska bixin lahaa ayaa la iswedaarsanaya waxaa lagu hada- lagula hadashiinaya oo lagu leeyahay imtixaankii aad samayn lahayd ayaa qishkiisa lagu siinaya amaba imtixaankii adigu waad markaasi buugaraysanaysaa rajisgaraynaysa oo kaliya isdiiwaangelinaysaa balse samayn maysid qofkii ayaa hadhow ku leeyahay anigu dareewal ayaan ahay dee dushayda soo fuul dhegeyste waana sababta keenayso in markaasi arrimahani oo dhan ay guud ahaan dalka ka dhacaan falcelin kala duwan ayay kala kulmeen eh, d- saraakiisha iminkana waxaa leeyahay eh, waxaa la sameyn doonaa ama la adkeyn doonaa eh, qaadashada shatiga amaba waxa loo yaqaano driving schools adigo iminka haddii aad qaadanin dhegeyste way kugu adkaan doontaa inaad qaadato waxaa kuu qasab noqon doontaa inaad marto guud ahaan shuruucda iminka lasoo saari doono oo hadhow markii hore haddii ahayd wax kooban oo maba shortcut waxa loo yaqaano waddo kooban oo keliya ama waddo gaaban aad ku helayso iminka waddadii dheereed inaad si toosa u martay ay kugu qasbinaysaa taasi oo leeyahay waxa ay sahlaysaa in sidoo kale ay yaraadaan tirada dadka ama shilalka ay geysanayaan darawalada dhegeystayaal darawaladan oo iyagu leeyahay intooda badan amaba qaarkood waxa ay soo mareen wadadan hadda aanu ka hadlayno waana xaaladda iminka taagan ee laleeyahay waa in wax deg dega si deg dega wax looga qabtaa eh, inta arrintani ay sii xumaanin Eh, qaab manual ay waxay leeyihiin waxaanu ku sameynaynaa eh, baaritaanadii sidoo kale aanu ku bixin doonaa eh, shahaadada dhegeystayaal waa maamulka dhankaasi iyo gaadiidka iyo badqabka n t s ama wadooyinka u xilsaaran dalkani kenya ee loo yaqaano eh, national ama, waxa loo yaqaano n t s a eh, waa dhegeystayaal national transport and safety authority ayaa loo yaqaanaa guud ahaan dalka ayay ka howlgalaan halka aad ku sugan tahay dabcan waa ay joogaan saraakiishaasi amaba xarumaha ay ku leeyihiin waana wax ka tirsan eh, dowladda eh, kenya dhegeystayaal Eh, iminka qodobkaasi oo si guud aan ugu eegi doonaa barnaamijka ee baaritaanadaasi la sameeyey ee, waxyaabaha caqabadaha ka dhasha mar walba een, arrintan la leeyahay waxa ay mar walba khatar gelinayaan nolosha dadka kenyaanka adiga guriga ayaa kasoo baxday balse isma ogid maanta markaa guriga ka baxayso ee, waxaa ka shaki qabtaa laga yaaba qaarkiidna sidaas tihiin ama dadka badankoodu maalmahan inayba leeyihiin sidee kusoo laaban doontaa haddii aad townka soo aaday sidee wadadii ku goon doontaa ilaan qofkii baabuurkii ee, dadkan haddaan ka hadlayna ayaa ka mid ah dhegeystayaal oo sidii aad ku goon lahayd maba garanaysid oo qofkii xitaa inuu baabuurkii kaa qaban karan ayaa macquul ah sidee kusoo la- wadada haraaraheeda ku mari doontaa oo ku socon doontaa waxaanu ka hadlayna isbuucii hore waa dhankaasi iyo mootooyinka iyo boodhaboodhaada oo madaxweynaha iyo dowladda si guud ay u sheegeen in ee la- ay tahay in howlgal ka dhan iyagu lagu sameeyo ama crackdown waxa loo yaqaano sababo la xiriira waxaa lagu eedeynaya waxaan maanta ka hadlayno in accidentka amaba shilalka ugu badan ee dalka ka dhaca iyaga ay geysanayaan in sidoo kale waxyaabaha dhankaasi lagu eedeynayo ee burcadda amaba ee falalka lidiga kuwa amniga lagu eedeynayo sidoo kale lagu leeyahay shuruucda ma raacaan oo halkii ay doonaan ay ka baxaan wadadii ay doonaan ay qaabka ay doonaan meel aan lagu talagelin ayay ugu socdaan waana sababta keenaysa in mar walba iyagu ay ka kow yihiin hormuudnoo yihiin shil hadduu dhacaya iyo wixii la midka balse maanta arrintii mootadu waa ay ka weyn tahay baabuurtii ayaanu ka hadlaynaa iyo sidoo kale maamulkii arrimahaasi ee ka shaqeynaya dhegeystayaal ee arrimahan ayaanu ku eegeynaa barnaamijka si qoto dheer ayaanu markaasi ee oga hadli doonaa warbixinadaasi iyo baaritaanadaasi lasoo saaray dhegeystayaal
aywaa muscab siduu sheegay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysaneysaan dhegeystayaal arrimo dhowr ah ayaa markaasi kala duwan la soo saaray kadib baaritaano xoogan ay soo saartay dee b b c i afri dabcan waa b b c i oo eh, dabcan arrimo dhowr ah wadanka dhibaatada iyo weliba eh, xasiloonida qeybta markaasi baabuurta ay kasoo saartay dhegeystayaal haddaba dabcan waxyaalo fara badan aan kala qaadi doonaa sanadkan waxyaalaha markaasi inta sanadka u dhammaanin oo bisha saddexaad xitaa la marayo ayaa markaas eh, tiro aada u- u tiro badan markaas ay kala geysteen shilalka qaar dadka wadooyinka markaasi ku dhinteen dadka markaasi baabuurta een, dhibaatada u geysta ee ku dhinteen sidoo kale dadka markaasi boodhada ama dhugdhugleeda waxa loo yaqaana ay ku dhinteen haddaba saddexda wiig ama afarta wiig ee markaasi qofka trainingka uu ku jira mise tababarka uu ku jiro eh, inta uu ku jiro uu baranayo baabuurka ama gaariga uu baranayo hanaankii la rabay ma mara haddaba waxaa saddex qorshe waa planning learning iyo sidoo kale practical dhegeystayaal waxaa ka mid ah qorshaha ama qorsheynta qofka markaasi inuu ku baranayo wakhtiga iyo sidoo kale inuu ka baranayo ama wakhtiga uu baranayo eh, sida astaamaha i- baabuurta loo kala wado wadooyinka iyo hanaanka laga maro meesha laga galo meesha laga soo baxo calaamadaha lightska iyo ardada sidoo kale eh, waxyaala meelaha loogu talagalay wakhtiga ee caruurta xitaa eh, ama ardada ay eh, dhibaato ay kala kulmaan marka waqtiyada iskuullada ay aadayaan mise ay kasoo baxayaan mise kasoo rawaxayaan sidoo kale waxaa maqli doontaan dhegeysa lacagaha qaar ee markaasi laga qaato qofka banaanka ka baranaya baabuurka laakiin keli wuxuu raadsanayaa laysinka afar iyo toban kun uu bixinaya lacagta isagoo markaasi wax tababar ah iyo sidoo kale calaamadii astaamihiisan baranin sidoo kale waxaad maqli doontaan dhegeystayaal een, ama faahfaahin aan ka bixin doonaan laysinka ama qofka laysin la-aanta waqtiga dheer uu qofka ka cararayo ama uu doonayo inuu qaato sidoo kale waxaan arki doonaa dhegeystayaal muxuu qofka markaas uga cararaya haddaba arrimo dhowr ayaa maqli doontaan dhegeystayaal intaan hawada ku jirno Eh, sidoo kale haddaba yaa markaasi lagu aaminayaa een, badqabka iyo weliba xaaladaha wadanka ee markay imaato arrimaha baabuurta iyo weliba dadka shacabka ma dabcan dadka basaska wada daraa- daraawiinta mataatuuleyda tag kuwa tagaasida tugtugleyda boodhaboodhaada booliiska iyo weliba waxda markaasi ee n t s a kuwa loo yaqaana dhegeystayaal iminka sheegan ayagana in baaritaano xoogan ay sameyn doonaan dhegeystayaal arrimahaasi ayaan isla gorfeyn doona isla eegi doona adigana qeybaha dambe ayaan fursad kuusin doonaa dhegeysta si aad fursad oga qeyb qaadato iyo weliba sidii xalka markaasi looga heli doono qofka asaga baabuurka iska kaxeynayo ma dhammaystiran yahay mise eh, keliya deg deg ayuu kusoo qaatay eh, laysinkii oo markaasi xitaa waxaa jiraan kuwa markaasi laysinka iska soo qaadanaya kadibna baabuurta banaanada ku baranayaan waxaa markaasi loo maraya kuwa saraakiisha eh, guddiga n t a c iyo sidoo kale kuwa traininka bixiya ama eh, tababarka bixiya ee baabuurta eh, sida markaasi muscab uu sheegaya dhegeysta arrimahaas aan isla eegi doonaa laakiin marka hore dhegeystayaal ii ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah, shirkadda isgaarsiinta safaricom ee waxay markaasi ku keentay fadlan eh, waxay markaasi ku leedahay een, fadlan eh, soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonka maamulka isgaarsiinta dalka ee c a ama communication authority dhegeystayaal ayaa dhammaan macaamiisha markaasi ka dooneysa in maamulkooda ama macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba nambarkiisa iyo weliba macluumaadkiisa is- isleeyihiin sidaas awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeyste waa amar markaasi kasoo baxay dowladda waxaana laga doonayaa in aad si habsami leh uga hogaansato si aad markaasi ugu raaxaysato adeegyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ay bixinayso maantaba iska hubi eh, telefoonka aad wadato inuu seexan yahay muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qof dembi ama dembiile ah ama dembi gale waa isagoo adeegsanaya macluumaadkaada uu dhibaato markaas uu ku horsado mise luqunta uu dhibaato uu ku geliyo waxaa laga doonaya inaad ka digtoonaato eh, kuwa kugu yeerayo in aad diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi ah oo markay ku imaadaan guryaha ama ayagoo wareegayaan ku leeyahay tala- dabcan telefoonka ma kuu diiwaangelinah ee ka fogow ha ku agdhowaana ilaa markaas shirkadda isgaarsiinta safaricom aad u tagto xarunteeda ee markaas ay kugu yeertay dhegeyste keliya iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse maanta eh, daba marnaba aan- eh, ha ka iibsanin dadka wareeja eh, kaararka la- ama lafta safaricom mise telefoonada markaas ay soo xadeen ama laga yaaba dhibaatay markaas inay ku horseedo ha ka iibsanin oo ha markaas ku dhahdo waa mahadsan tahay ha u raacin telefoonka raqiis ah ama dad- qiimo jaban ama mise beec jaban ha u raacin laakiin waxaa ka dhib badan mirka- midka adiga dhibaatada markaas kuu keenayo mise noloshaada laga yaaba inuu cariiriga kaa geli adigoo nolol qurux badan markaas aad ku jirto dadka tuugada ah ma ma dareemi kartid dabcan waa dad micno badan oo aan nooc walba nooc waliba ay kugu soo geli karaan laakiin iska ilaali oo markaas yaa lagaa faa'iidaysan qof dembiile ah dhibaato soo sameeyey wax soo xada dembi kale soo galay yaa adiga markaas een, dushii ha ku awridan oo dabar dhabarka saaranin maantaba ka fogo laakiin marka hore orod tag dukaanka shirkadda safaricom kadibna iska soo diiwaangeli oo iska eeg waxa markaasi lagaaga doonayo oo halkaasoo dhimasarana adigoo clean amada adagoo markaas telefoonkaada sax ah sidoo kalena laftada kaarka sax ah halkaasi kasoo bax fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaada oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow si aad telefoonkaaga lagaaga xirin dhegeyste Ah, dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka waxaan saaka markaasi diirada ku saarana kaga hadlayna dhibaatada iyo weliba waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo saarayso kadib baaritaano xoogan ee lasoo saaray taasoo waqti qaadata dhegeyste waxaa markaasi looga had- looga hadlaya badqabka kenyaanka cidda lagu aamini karo cidda markaasi go-aanka ka qaadanayso iyo cidda markaasi dabagalka laga doonaya inay samaysto iyadoo dadka shacabka aysan ogeen waxyaalaha markaasi dhacayo iyo weliba sida ay kusoo qaadanaan daralolinta haddaba waqtiga qofka markii uu doonayo ama sanada ah, qofka inuu baabuur kixiyo ee kuwa weliba dadweynaha p s f ka loo yaqaano dhegeystayaal ama p s v loo yaqaano dhegeystayaal waa p s v loo yaqaano ee waa dad baabuurta dadweynaha waqtiga qofka laga doonayo mataqaana inuu gaari kixiyo waxaa ugu jira dhegeystayaal toddoba sana inuu qofkaasi gaarigiisa uu dhameystiran yahay ama sidoo kale asagana uu yahay mid qof mid ho- mar hore soo bartay sidoo kalena uu gaariga waqtigaas uu kaxeen karo laakiin waxaad arkaysaa qof waqti kooban soo qaatay haddana baabuurta kaxeenaya ba- ee dabcan mataatuuda mise basaska kaxeenaya taasoo khatarta dadka naftay ku jirto qofkaasi uma dhamaystirno sidoo kalena kuma qa- eh, takhasus kuma ah wadooyinka hanaanka markaasi baabuurka lagu kaxin karo iyo weliba qaabka wadanka loogu- dabcan loogu kala kaxin karo waqtiga markaasi kenya ee halkan uu gaari ku kaxin karo waa sideetan bakilo aba dhegeystayaal ama waqtiga qofka uu kaxin karo ama sidoo kalena saacadda uu kaxin karo sideetan kilomitir am, dabcan per hour ama waqtiga uu kaxin karo ayaa uu sidoo kale uu ka badin karin ama boqol u gaarsiin karin laakiin taasi ayagana ma dabcan way baalmaraan waa sida markaasi warbixinada qaar lasoo saarana gudigana markaasi n t s ay u diiwaan gashan tahay haddaba waqtiga eh, qofka leysinka uu qaadanayo leysinkaasi hana- dabcan hanaanka iyo waqtiyada markaasi uu qaadanayo ma marayo leysin la-aanta dabcan ama qofka wuxuu markaasi ka carara waqtiga dheer uu fasalku markaasi ku jiro uu sidoo kale uu baranayo uu sidoo kale traininka ku jiro wuxuu markaasi ka doorbidaya inuu gaari qaato sidoo kalena meelaha banaanada uu kusoo wadwado kadibna macalin yar uu kusoo noqdo mise aad uu us- eh, sidoo kale sida loo kixiyo oo keliya sida koonaha loo geliyo ama adiga sidaa oo kale uma saa sidii la rabay uma baranaya laakiin muhiimadda qofka inuu barto waa al- dabcan astaamaha calaamadaha markaasi laga doonayo haddii markaasi lo meesha ay marayso mise ari uu marayo astaamaha xoolaha qofka markaasi waxaa laga doonaya inuu markaasi si tartiib ah ama xowligii uu ku socday inuu markaasi taxadaro haddii markaasi buur uu fuulayo gaariga waqtigii markaasi loogu talaga ama saacadda sida loogu darayo ama sida kontroolka waxyaalaha markaasi brega sida loo qabanayo howlahaas oo dhan ayaa haddana markaasi ka mid ah macalinimada oo qofka laga doonayo inuu baro waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal haddii markaasi ardada iskuullada ka soo baxo ama ah, dabcan uu arko een, sida loo mari lahaa sidoo kale waxaa ka mid ah een, baabuurta gurmadka ah ama kuwa ambulanska loo yaqaano sida markaas ayagana loo tixgelinaya dabcan asaga taa waxaasoo dhan iskuma taxluujinayo haddaba sidoo kale round aboutka markii la gelayo mise meelaha kale wareega baabuurta si ku kula wareegayaan qaabka laga soo gelaya halka u baxayo as- asaga gaariga hadduu koona ka soo baxayo gaariga toos kaga soo baxayo asaga ma ka horgelaya mise waa uu ka istaagaya haddii markaasi koonaha uu gelaya labada dhinac ma fiirinaya baabuurka Eh, dabcan uu ka soo baxayo koono waa arrimaha markaasi iminkan laisweydiinayo taasi ayaa haddana lake- laleeyahay uma dabcan uma hogaansamo keliya waxay qaadanayaan leysinka dhibaatada ayaa keenaysaa dhabi dhegeysta ma la socotaa sanadkan ee labada kun laba iyo labaatanka ayadoo bisha ay saddexaad ay marayso bisha afraad aan la gaarin waxaa markaasi la sheegaya dad dhibaato xoogan inay soo gaartay weliba dhaawac xoogan serious injured waxaa loo yaqaana dhegeysta inay soo gaareen sanadkan labada kun ilaa dad gaaraya laba boqol iyo toban oo markaasi qof ah sanadkii hore waxay ahayd laba boqol oo sh- laba boqol iyo shan qof ayaa markaasi dhibaato soo gaareen laakiin sanadkan ayaa markaasi kaga badan sida markaas warbixinta ay ee, ba- baaritaano ay soo samayso sidoo kalena lagu soo ogaaday ayaa keenaysa in ay taxadar la-aanta iyo feejignaan la-aanta ay ka jirto in ay baabuurta dadka kaxiya iyo weliba tuda- kuwa dhugdhugleyda in dhibaatadaas ay markaas horseedaan dhegeystayaal arrimaha kale ayaan eegi doonaa baabuurta boodhaboodhada iyadana dhibaatada ay keento iyo sidoo kale dharka dadka loo yaqaano pedestrianka ama dadka markaas wadada agtooda mara dhibaatada kasoo gaarto markuu gaariga banaanka uu kasoo baxo sidoo kalena ama uu kasoo baxo wadada ama sidoo kale eh, baab- eh, boodhaboodhada ay kasoo baxo dhibaatada soo gaarto baabuurta ayaa ayagin eegi doonaa dhegeystayaal sanadkan waxyaalaha markaas ay geysteen Eh, saddexda wiig ee dabcan ee qofka tababarka ku jiro ayaan eegi doonaa badqabkana yaa markaas loogu ammaansan karaa dhegeysta lacagta laaluushkana ayaan eegi doonaa intaa muusacab dhegeystaaan ku waraajinin laakiin marka hore i ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta airtel war farxad leh airtel ayaa ku keentay adeega xawliga dheer ee 4 g airtel haatan waxay sii xoojisay adeegyada 4 g oo aad markaas keenaysa soomaalada kala duwan ee dalka adeega 4 g wuxuu markaas ku siinaya dhegeysta dhegeysta waa mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaas muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ma aha mid markaas kaa goa mise ka istaagayo hadaad wax soo- soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo ma bahan mid culays ah dhegeysta maantaba ku bir qadka telefoonka casriga ee teletaglaanta kugu dhibo ee tirsono qabso ee lafta ee telefoji xasuusna waxaa markaas lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada airtel oo markaasi si wanaagsan keyr ee ilkaada qaraabadaada tulkada si wacan ula hadli karto waqtina ula qaadan karta dhegeystayaal internetka ee telefoji wuxuu markaasi ka ah, markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaalo aad u tiro badan oo markaasi kaa caawin karo noloshaada naftaada iyo sidoo kale aqoon fara badan markaasi kugu soo kordhin karo sida inaad markaasi ka daawato ama ka- ka barato xirfada ee markaasi cunakarinta shahkariska ee cilaansaarka harqaanka wax waliba markaasi adiga nafs- nafsadaada noloshaada wax kugu soo birin karo mise kugu soo kordhin karo sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan casharadooda laylaga iskuulada markaasi looga soo dhibo iska iskuulada ama dugsiyada madaarista looga soo dhibo oo kuwa markaas homework loo yaqaano dhegeystayaal waqtiga ayaga casharada ziyaada ay kasii baran karaan qaybta youtube-ka dhegeystayaal dhegeystana soo waco noo sheeg waxaa markaas ay kaga faa'iidaysteen adeega ee telefoon g waxaad fursad markaas u helaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag oo si u ah sida markaas adeegan aad uga faa'iidaysatay ee ee telefoon g dhegeysta gorobaa si wanaagsan aad uga faaideysanaysaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta oo soo iibsa telefoonka smartphone oo hel qadka wanaagsan airtel maantaba ee foji dhegeystayaal fursadan ha iska beeldareynin waa shirkada markaas ay kugu horumarinayso noloshaada sidoo kale waxay ku leedahay maantaba ka faa'ideyso si nolosha aad ula jahan qaado dhegeystayaal aan imikan kugu celiya dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom safaricom safaricom safaricom waxay imikan ku leedahay dhegeystayaal waa shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadkaada diiwaangelinta telefoonkaaga mac maamulka isgaarsiinta dalka ee communication authority ama kuwa loo yaqaano eh, waa c a ayaa dhammaan macaamiisha ka doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba nambarkiisa iyo waliba macluumaadkiisa ay isleeyihiin Ah, sidaas awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijin macluumaadkeeda diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeysta waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaasi laga doonayaa inaad si habsami leh oga hog- uga markaas uga hogaamsato si uu ah, si markaas aad ugu sii raaxaysato adeegyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta safaricom ay bixinayso muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qof markaas dembiilo ama dembi galo oo asagoo markaas adeegsanaya macluumaadkaada inuu dhibaato markaas kuu horseedo kuuna keeno adigoosan iska filin mise aasan ogeyn waxaa lagaa doonayaa in aad ka digi doonaato ama ka digtoonaato eh, kuwa kugu yeerayo in aad diiwaangeliso ama iska diiwaangeliso telefoonkaada ama diiwaan ay ku diiwaangeliyaan ka fogow kana dheerow yaa telefoonkaada la daarin waxaa ka ahayn keli shirkadda safaricom weliba saraakiisheeda adigoo halkaasi tegayo iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi ah yaa la- hoosta lagaa soo gelin inlan tuugada waa dad micno badan oo nooc waliba ay kugu soo geli karaan telefoonkaadana ha ku hubsanin ha ku ogaanin dad adiga markaasi aansan ku kalsooneen haddii markaasi wicitaan ay imaatana kana fogow kana dheerow in lama garan kartid qofka dhibaatadu ku keeni karo dhegeyste eh, keliya iibso telefoonka dukaamada lagu gado ama safaricom ay gado ama dukaamada kale ee muhiimka ah ay gadaan saf- dukaamada kale wakiilada safaricom balse marnaba ha iibsanin telefoonada markaas la wareejiyo laga yaabaa xitaa in lasoo xado lafta la wareejiyo laga yaabaa in meelo kale ay kasoo qaadeen ha iibsanin waayo waa dembi ilan wax la wareejiyo waa khatarteeda leedahay adiga waxa u raacaysa keliya in markaasi qiimihiisa ama qiimo jaban al keliya lagaaga ibinayo laga yaabaa inaad leedahay telefoon casri baan wataa qofkaasna ma ogeed inuu yahay telefoonkii ama telefoonkii muscab in lasoo xaday adigana warka ma haysid laakiin waa iska qaadanaysa lacag ja- qiimo jaban aad ku gadanaysaa kadibna muscab wuxuu sameynaya baaritaano ayuu sameynaya kadibna booliska ayuu aadaya waxda safaricom ayuu la kaashanaya kadibna waa lagu soo qabanaya adigoo iska fadhida oo telefoonkii leedaa maanta aan soo iibsaday cid kaa dhegeysanaysa malahan toban sana xabsiga madaxa lagu gelinaya bal ka waran dhibaato lagu keenay adigoo timihii ku cadaadeen ilkihii noocnooc kale ku noqdeen eh, adigoo baaba'day oo geesgees u soconaysa laga yaaba inaa xabsiga kasoo baxda waxaas dhin maxaa ku geystay waa nin telefoon wareejinaya keliya meeqa laba kun aan kasii telefoonkii meeqa adigana cun toban sana cuntay bal ka waran meeqaa maalmada ku jirta bal tobankaas sana bal xisaabso fadlan xaqiiji oo diiwaangelinta telefoonkaaga maantaba gaartugaka safaricom ee kugu dhow oona telefoonkaaga yaa lagaa xirin iska ilaalimaan tuugada aan dib ugu soo laabana barnaamijka dhegeystale hogaanka idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari haadhaba dhowr ee markaasi xasaasi saaka kaga hadlayna iyadoo markaasi aan dadka oga digayno in sidoo kalena weliba kuwa een, ba- doonaya inay bartaan hanaanka baabuurta lagu kaxeeyo dhegeystayaal waan kala qaadaynaa shaqsiga isaga markaasi doonaya inuu barto ama shaqsiga markaasi doonaya inuu kaxiso isaga baabuur shaqsi uu leeyahay mise doonayo inuu kaga shaqeyso haddee tahay baabuurta nooca xa- dadka qaada ee v s v loo yaqaana dhegeystayaal waa kuwa dadweynaha haddaba waa dabcan basaska mataatuuda takaasida tugtuga boodhaboodhada dabcan waa kuwa markaasi rakaabka dadka qaa- mararka qaara qaada meelo kala duwan keeya- geeyaan haddaba iska ilaali iska hubi waqtiga markaasi aad qaadanayso keliya ilaali adigoo markaasi dadka nafsadooda badbaadin karo Daba- darawalka iyo wax waliba ku xiran tahay laakiin baritaano xoogan ee markaasi la sameeyey ayaa la sheegay in ilaaluusha ay qayb ka tahay iyadoo markaasi la la adeegsanayo waaxda markaasi ka xafiisyada kala duwan ee ka shaqeeya ee n t s a iyo sidoo kale macalimka ee markaasi qofka dar- darawal- darawalka ama darawalka markaasi ah, eh, eh, dabcan tijaabada ma- kala duwan marinayo eh, ardayga ama qofka darawalka ma doonayo inuu baro iyo sidoo kale macalinka iyo waaxdii markaasi xafiiska n t s a iyo sidoo kale kuwa maamulkii eh, lahaa baabuurta ayaa hadda markaasi la kala qaadaya iminka laleeyahay dhibaatadaasoo dhan way soo gelaysaa kadib qofkii lacag ayaa laga qaadaya qofka laga yaaba inuu banaanka waa yuusuf baka tusaalaan kasoo qaadayna wuxuu soo baranaya baabuur oo banaanada meelaha kasoo baranaya wuxuu kasoo qaadaya baabuurka abtigiis ee taksiga ayuu qaadanaya halkaas ayuu kusoo wareejinaya meelahaasu kusoo wadaya bilbo ayuu markaas la gacan qabanaya markii dambe wuxuu arkaya in baabuurkii wadada uu ku kaxeen karo kadibna koono u gelin karo kadibna bakin u gelin karo wuxuu u maleeya markaas baabuurka inuu kaxeen karo laakiin maxaa ka maqan calaamadihii astaamihii ayaa ka maqan iska kaxee ma ahan ilaan wax waliba markaasi tijaabadiisa leeyahay haddaba markii qofka baabuurka uu gelayo qaabkuu ka gelaya dhinacuu kasoo gelaya muxuu iska eegaya muxuu iska tijaabinaya kiyoga ama kuwa saydmiraga ee dabcan kiyoga banaanka jiro qaybtada muu iska saxaya suunka beltiga muu xiranaya ma suunka markaas loogu talaga muu xiranaya qaabka la raba kursiga muu hagaajisanaya muu isku hagaajinaya meesha steerinka loogu talagalay ma isku hubinaya waxa loogu talagalay bureegi giyaagi wixii dhan saliidi waxaasoo dhan ayaa markaasi meesha ku jirta inkastoo laakiin aan baabuurka sida u aqaanin laakiin maqalka oo keliya iga tahay Aan- laakiin waxaasoo dhan haddana waxaa laga doonaya dadka inaysan fahansaneen qofka uu iska gela keliya uu leeyahay aniga furaha si loogu rogo ay keliya aan qaanaa iyo sida loo kaxeeyo saliida loogu istaago taasi waa midda markaas iminkan nolol aad u tiro badan noloshooda dad fara badan ay galaafatay dhegeystayaal sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaa leeyahay dadka dhaabacyada xoogan ee soo gaareen ayaa waxay markaasi gaaraysaa ilaa iyo laba boqol iyo toban qof halka sanadkii hore ay ahaayeen laba boqol iyo shan shan sanadkan intaas ee weliba la gaarin bisha afaraad waxay sii maraysaa ama si kusii kordhayba ilaa iyo shan qof ay kusii kordhay waxayna sii gaaraysaa ilaa iyo laba boqol iyo toban qof halka dhegeystayaal dhibaatada xoogan ay ka haysto dhimashada qaybta labada kun laba iyo labaatanka sanadkan dhimashada waa laba boqol siddeetan iyo sagaal sanadkan ilaa saddexda bilood oo lasoo dhaafay bisha koowaad ee janaayo ilaa iyo sanadkan dhegeystayaal ee, waa bisha saddexaad ee sa- koob maanta ay tahay ee, shalay daraad ay ku eg warbixintan markii ahayd lasoo saaray saddex iyo lab- ah, laba iyo labaatanka waxaa markaasi la maraya laba boqol siddeetan iyo sagaal labada kun iyo koob iyo labaatankii laba boqol afartan iyo shan ayaa markaasi boodhaboodha ay lahaysay waa inta markaasi boodhaboodhada laba boqol siddeetan iyo sagaal waa boodhaboodhada sanadkan ee, halka sanadka horena boodhaboodha laba boqol afartan iyo shan waa dhowdhuguleyda dhegeysa tan laba lugood kale ayaa dhibaatadaasi geysay dadka bedes- waa pedestrianka loo yaqaano ama kuwa wadooyinka markaasi hareeraha socda ama dadka shacabka geesaha socda haddaba baabuurta wadooyinka kasoo baxaan sidoo kale bo- moodhaboodhaada ama bayskeliga wadada markaasi geeskeeda iskaga socdaan dhibaato ayaa haddana soo gaarta adiga laakiin ma ogid dhibaatadaasi waxaa markaasi gaariga laga yaaba inuu bureegi jabsado mise inuu darawalkii qar- eh, qar- eh, inuu carqalada eh, nafsadiisa geliyo taasi laga yaaba markaas inuu wadada kasoo baxo waxaa la sheegayaa inay tahay saddex boqol iyo konton iyo sagaal qof ayaa markaasi sanadkan markaasi dhibaatadooda ama dhibaato markaasi kala duwan ay kasoo gaarto wadooyinka baabuurta ka baxa labada kun laba iyo labaatanka baabuurta weyne basaska kuwa loo yaqaano iyo kuwa markaasi xamuulka dabcan dadka rakaabka qaado waxaa la leeyahay labada kun laba iyo labaatanka sanadkan bisha koowaad kasoo bilowtay janaayo ilaa iyo bishan saddexaad waxaa la leeyahay boqol konton iyo afar qof ayaa markaasi baabuurta eh, kuwa xamuulka markaasi ay eh, dabcan waa rakaabka ee dhegeystayaal ay dhinteen xamuulka ma aha kuwa rakaabka dadka dadweynaha qaada boqol konton iyo afar ayaa markaasi u dhimatay amase ku dhinteen dhegeysta sida warbixinta markaasi ay ku sheegaysa halkan Eh, la- la- sanadkii hore waa boqol lixdan iyo saddex sanadkan waa sanadkii hore boqol lixdan iyo saddex inkastoo laakiin iminkan taxadarada iyo weliba waxyaalaha qaar laga digayo afar iyo toban kun ayaa markaasi qofka iska bixinaya isagoo markaasi doonaya leysin keliya ah ama sidoo kale dara- eh, eh, baalkii lagu wadi lahaa baabuurka keli uu qaato waa tan caqabadaha markaasi horseedayso oo qofka markaas iminkan isku taxaluujinayo inuu markaasi wadadaasi u galin sidoo kalena halka uu kusoo kallihin sidoo kalena uu noqdo arday markaasi baabuurta sida loo kixi baranayo sidoo kalena garab taagan yahay sidoo kalena macaalimiinta waxay ayagan ama baabuurtaasi waxay raadinayaan sidii kirada ay u helaayeen ama saliidda u helaayeen sidoo kalena lacag fara badan ay u helaayeen waa tan marka markaas musuq maasuqa iyo laaluushka keenayo qofkii ayaa loo apply garaynaya mise loo diiwaangelinaya toosna waxaa loola xiriiraya guddiga markaasi n t s a kuwaasoo marka wada shaqeyn xerer ay ka wada dhexeeyaan marka waxaa laga yaabaa qofkii asaga baabuurka badanay baranaye inuusan markaasi takhasus dhamaystiran u lahayn markuu qof tijaabada u galo uu qofki ka socday n t s a dabcan uu garfariisto waxaa laga yaabaa qofkaas inay marka hore lala soo heshiiye leeyahay ninkaasi adiga keliya tust hal kaxee keliya gaariga la dhahaya markuu farihii markaas ku waa leeyahay iska deg adiga waxaa tahay nin markaasi baabuurta aqaano mise gaariga aqaano qofkii halkuu kasoo degaya laakiin sidii la rabay in qofkii baabuurka uu soo wareejiyo bakinka uu geliyo hor uu kixiyo faraha si loo rogo qaabka loo fariisanayo waxaasoo dhan in markaasi la raba in laga jagareeyo ayaa haddana hanaankaas ma maraan waxaasoo dhanna waxaa markaasi sababaya in laaluushka haddaba yaa lagu badbaadinaya nolosha dadweynaha yaa lagu yaa lagu badbaadinaya dadka shacabka markaas dabcan lagu aamini karaa ama qofka lagu aamini karaa haddaba nolosha dadka shacabka gabaarilayda ama baabuurleyda ma tahay dabcan ayaga qofka darawalka oo markaas howlahaas sameynaya musuq maasuq kusoo qaadanaya leysinka bal ka waran hadhow markuu gaariga basaska dabcan uu galo mise baabuurkii matatuuda uu galo mise tagsigii uu ku shaqaysanaya uu galo mise tugtugii dad qaar uu ku kaxeeyo haddow waxaa markaas laga yaabaa inaad maqasho baabuur baa gadoomay mise baabuur ayaa dhacay dad ayaa intaasi ku dhinteen haddaba maxaa kacay taxadar la-aantaasi waxaa keenaya dabcan hanaankii hore markii hore la rabay inkastoo qadartii rabbi ay jirto haddana taxadarkii ayaa markaas darawalkii la rabay inuusan sameynin laakiin dadka shacabka waxaala qaar waxaa jiraan maxba aysan ka ogeyn oo keliya baabuurta iska raacaan darawalkii uu iska kaxinayo oo leeyahay darawal halkan jooji laakiin darawalkii xitaa laga yaabeen inuu takhasuskii dhammaystirnaa oo keliya oo noloshiisa booshadii keliya kaga dhacsanayo haddaba saddexda waxaa baabuurta la bartaa dhegeysaal afar isbuuc oo keliya sida markaas u degsan guddiga markaasi n t s weliba baabuurta in ay kaxeen karaan sidoo kale marka hore waxaa ka horeysaa dhegeystayaal waxa laho qofka in la barayo hanaanka wadada markaasi baabuurta loogu kaxeeyo sida loo galo sida looga baxo iyo sidoo kale astaamaha calaamadaha waxaa ka mid ah dhegeystayaal calaamadaha baabuurta ambulanska loo yaqeeno mise baabuurta gurmadka dhegeystayaal haddii wadada markaas soo gasho sidee qaabka uga istaagaysa uga baxaysaa waa kow waa lagu baraya waxaa ka mid a dhegeysta wadada xoolaha haddii markaas halka xoole ay marayaan sidee markaas uga baxaysa bal ka waran adigoo wadadii socoto haddana waxaa arkaysaa calaamada meesha la dhiga oo baabuur baa wadada ku dhexalaabay haddee bal ka waran sidee hadduu baabuurka calaama dabcan kaaga dhexalaabo gaariga ama baabuurkii ama gaarigii aa wadatay haddii wadada kaaga dhexalaabo maxaa samaynaysaa maxaa dhigaysaa ma gadaalba wax iska dhigaysaa mise horba wax iska dhigaysaa ayadana calaamadahaasi waa lagu baraya oo waa lagaga digaya dabcan waxaa sidoo kale ka mid ah astaamaha caruurta ama kuwa dabcan meelaha caruurta ay marayaan iskuullada ayaa sidoo kale ka mid ah in qofka uu mari karin iyo sidoo kale hoonka la iska qaraa mise meel buuq ah meel qayli badan ama sidoo kale meel xanuun meel dadka ay ku xanuunsan yihin isbitaalada qaar iyo sidoo kale meelaha cibaadada in buunk ama qofka uu ku yerin karin hoonka uu gaari ka siin karin waa mamnuuc ayadana qayb ayay ka tahay waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeysta zebra crossing ayaa ka mid ah meelaha dadka la doonaya in ay maraan calaamadaha ay qabaan astaamaha ay qabaan iyo sidoo kale waxaa ka mid ah kala wareega baabuurta meeshay ku kala wareegaan ee round aboutka loo yaqaano adiga qaabkay kasoo gelaysa haddii wadada toos ay usu socotay mise waddo koona aad kaga soo baxday qaabkay uga soo baxaysaa arrimaha markaas dhagaadoon dhinacyada kala duwan ma iska fiirinaysa waxaasoo dhan qaybta waxbarashada ayay ka tahay dhegeystayaal oo qofka laga doonayo inuu marka hore iska soo soxo iska barto markuu dhamaystana wuxuu markaas gelaya practical waxaa loo yaqaana dhegeystayaal gaarigii ayuu gelaya kadibna macalinka ayaa hagaya wuu wadaya maxaa markaasi xiga sidoo kale waxaa laga xaqiijinaya qofka in markaasuu dhamaystiran yahay qofka barashadiisa way kala duwan tahay qofka fahamkiisu way kala duwan tahay laakiin haddana waxaa laga doonaya inuu markaasi tijaabo fara badan uu sii qaato asagoo markaasi baabuurta dadweynaha ama kuwa rakaabka dadka oo aan markaasi ku dhawaanin guddiga markaasi ee n t s a waxay markaasi ogolaanaysa qofka in toddoba sano laysinkiisa uu haysto kadibna markaasi uu ku biiri karo baabuurta dadweynaha ee markaasi la kaxeeyey ee p s v loo yaqaana dhegeystayaal tira aad u badan ayaa markaasi sanadkan markaasi ku dhimatay taasoo markaasi looga digayo waxaa laakiin taasi loo sababinaya loo aaninaya astaamaha markaasi calaamadaha kala hagaya baabuurta inay dadka dhammaan aysan wada aqoonin oo sidoo kale iska kaxinayaan baabuurta sidoo kalena laaluush iyo khiyaano markaas ay ku qaadanayaan dabcan leysinka taasi ayaa markaasi looga degaya haddaba badqabka baabuurta yaa markaasi lagu aaminaya iyadoo meel weliba markaasi ay haraysay musuq maasuq oo markaasi lagu qaadanaya laysinimada haddaba ma musuq maasuq bay gaartay heerkii dadka nolosha in markaasi lagu qamaaro waa arrimaha markaasi barnaamijka saaka diirada ku saarana kaga hadlayno eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinayna dhegeystayaal bal marka hore muscab iyo weliba xogta kale markaasi aan wada dhegeysano
hagaag ee, yuusuf uu mahadsan yahay intaanu dhegeystayaasha aan fursadda siinin dabcan iyo qodobka uu sheegay ee, sida si guudba maanta waxaan diiradda ku saarayno barnaamijka waa arrintan ku saabsan adiga naftaada dhegeyste marka aad gurigaaga dibadda uga soo baxdid waana xaaladda dalka iminka ka taagan ee baaritaanada ayaa muujinaya dadkii markii guriga ay kasoo baxaan wadooyinkii cagta soo saaraan ama baabuur fuul ama mooto ama baisikeel ayaa ugu yara soo raac haddii kale lugtaadaba ku soco waxaa lagu leeyahay ammaan ma tihid saf ma tihid sababta maxay tahay waxaa halkaasi hareeraysan waxaan baabuur ay arkayso qaarkood waxaa jira dad iyagu dhinac laga maro baabuur iyo aan garanaynin oo aan soo baranin fasalkii aan gelin howlaha halkaasi ku yimaaday oo keliya musuq maasuq iyo laaluush oo keliya sidii eh, kal horeba uu soo sheegay yuusuf laga yaabo qofkii inuu bartay amaba baabuurkii korle laga tusay kadib waxa uu aadayaa halkii loogu talagalay ee laga soo qaadanayay ee leysinkii kadib waxa uu ku leeyahay aniga darawal ayaan ahay dabcan qofkii nairobi jooga ayaa ogaan kara ee w- waa baabuurta weliba dadweynaha ee public service loo yaqaana si gaara mataatuda iyo waxyaabaha la midka ayaa ku arkaysa ee qodobada maanta aanu ka hadlayno waa qodob jira laakiinse dadkii badi waa loo degaa adigu halkan marka aad saaran tahay baabuurkii aad saaran tahay darawalkii waad arkaysaa habka iyo qaabka uu baabuurka u kaxeynayo adigu xoolo ma tiid qof bini aadan ayaa tahay nool naftiisa ka fakerayo oo xitaa waxaa lagu leeyahay darawalkii haddii aad ku aragto astaamo ka baxsan s- kuwii loogu talagalay oo aad arkayso inuu si xooli u socdo oo aad arkayso in qa- ba- wadadii uu ka leexanayo si kale uu u socdo adigu ka deg baabuurkaasi ama ku qayli darawalka oo dheh si tartiib nabad si haboonna inoo kaxee Ee, d- markaan dib ugu soo laabano maamulka ee, markaasi u- qaran ee gaadiidka iyo badqabka ee n t s a iminka waxaa leeyahay culeysyo badan ayaa soo fuulaya ee qayladhaan iyo waxyaabo lamid ah ayaa ee ka dhex jira kadib markii saraakiil iyaga ka tirsan lagu eedeynayo inay fududeynayaan waa in leysimada la helo iyo waxyaabaha la midka ah Een, w- dabcan baaritaankan waxa uu- waxaa loogu magacdaray waxaa loo yaqaana kenyas kila roads oo micnaheedu tahay ee, waa dhimashada wadooyinka ee dalkani kenya ayaa loogu magacdaray baaritaanka Ee, waxayna s- dabcan oo ku qotontaa amaba si guudba sawirka guud ee ka bixinayso waxay tahay sida ugu fudud ee adigu aad ku helayso ee shatiga amaba leysinka darawalnimada aad ku helayso dabcan sidoo kale adigo oo aan fasal gelin adigoo lacag yar bixinaya oo xitaa aan aqoonin waxyaabaha la iska doonayo dabcan ee sidaanu sheegnay arrintan een, hadal iyo falcelin iyo fara badan ayaa ka dhalatay ee, dad ayaa jira ee, dabcan dad soomaali xitaa way ku jiraan ee, baaritaankan oo lasoo bandhigay ee, sida ee, qofkii fiirsado waa uu ku arkayaa ee, laakiinse haddii aanu egno madaxa maamulka ee weliba kormeerka baabuurta oo lagu magacaabo gerald wangai waxa uu sheegi uu leeyahay waaxdan n t s a iyo agaasinka dambi barista ee D- d c i da loo yaqaano inay baariso arrimahan imika sheegashooyinka iyo eedeymaha loo soo jeediyey dabcan qofkii fuursado muuqaalka dee eedeymo maahanoo waa uu arkayaa wixii halkaasi ka socdo waxa uu caddeeyey in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo falkaasi oo shacabka walaac ka muujiyeen iminka oo qof walba wuxuu leeyahay nafteyda ayaan u baqiya maamulka wuxuu leeyahay maamulka ayaa helay xogtaas waxaanu ku leenahay uu leeyahay waxay madaxa ka tahay d c i da n t s a waxaana tallaabo ka qaadi doonaa cid kasta oo lagu helo dembi xitaa haddii ay la macno tahay in shaqada laga eriyo xitaa dugsiyada lagu helo inay dembiile yihiin si adag ayaa loola dhaqmayaa ayuu leeyahay ma- madaxa maamulka ee kormeerka baabuurta gerald wangai lagu magacaabo Ee, dugsiyada dabcan iminka ee, labadaasi ee, dugsiya lagu barto wadida baabuurka iyagu howlahoodu ma sahlana ee laakiinse kuwa kale ayaa si loo digayaa warbixin baarista markaasi aanu sheegnay sameysay b b c da ayaa la kashifay urur markaasi arkayay darawalada sharci darada ah oo haysta shatiga iyagoo aan tababar lahayn iyagoo markaasi iska dhigaya macaamiil mustaqbalka ah laba wariye oo qarsoodi ah ayaa soo galay laba dugsi oo caana oo baabuur wadista laga barto mid ku yaal xarunta ganacsiga ee nairobi c b d da iyo mid ku yaal xaafadda islii iyagoo raadinaya ogolaansho iyadoo la kulmeen mas-uuliyiintii markii hore ku adkaysatay inay qaateen koorsada wadista baabuurta oo saddex toddobaada iyo imtixaan dambe oo markii aad dhamayso imtixaan aad gelayso waxaa loo fidiyey wax loogu yeeray caawin markii ay ku adkaysteen inay si deg deg ah ugu baahan yihiin shatiyada inkastoo uu cadyahay inuusan horay u wadin haddana wuxuu leeyahay anigu baabuur ma wadin ma aqaan sidii loo waday ama sidii loo wada ma garanayo mana doonayo inaan barto haddana macaamiilku iskuulka darawalnimada ee ku yaala xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa ku andacooday inuu sahlayo inuu ku qaato shatiga lacag dhan toban iyo afar kun oo shilinka dalka daraasadu waxay muujinayaan in siddeetan iyo shan boqolkiiba shilaalka wadooyinka ay sabab u tahay dabeecadda aadanaha taasi marka lagu leeyahay dabeecadda aadanahu waa qofkii darawalka ee waday baabuurka ayaa sabab u ayaa lagu leeyahay boqolkiiba siddeetan iyo shan in shilkaasi uu dhacay muxuu sabab u yahay mar uu teleefon ku hadlo mar uu suunkii xiran waayo mar uu qaab kale meel kale ka fikirayo mar baabuurkii uu service ku sameynin oo birihii iyo waxyaabihii la doonayay in la hagaajiyo aan si wanaagsan loo hagaajin mar si xawli xabaaro ah uu ku socdo mar wadadii loogu talagaray dhinacii uu u socday oo mar walba ay tahay lagu leeyahay dhanka bidix ku soco left left side ayaa lagu leeyahay mar walba ku soco ee waa waa Kenya markaan ka hadlayno dabcan wadamada qaar waxaa jiro dhanka midigta ay tahay inaa ku socoto oo ay kaliyiin laakiin dalkani kenya mar walba waxaa qasaba dhanka bidix ama left side inaad ku socoto astaamahaasi oo dhan ayaa waxay daraasadu muujinayaan in siddeetan iyo shan boqolkiiba shiraalka wadooyinka ay sabab u tahay dabeecadaha aadanaha kuwa qaar waan isku ognahay ee in ay khamri amaba mukhaadaraad iyo wax la mid ah ay soo cunaan kadibna ay dhahaan baabuurtayaan wadeena taasi oo iyadana qeyb ka noqonayso shilalka baabuurta sida laga soo xigtay n t s a celcelis ahaan waxaa leeyahay saddex kun oo qof ayaa kenya ku dhintaan sanadkii iyada oo inta badan shilaalkuna ay sabab u yihiin caqabadaha la xiriira wadista baabuurta waxaa leeyahay caqabadaha la xiriira wadista baabuurta dabcan mal uu laho baabuurkii iyo waxyaabahaasi lagama hadlaya qofka shaksiga ayaa laga hadlayaa oo lagu leeyahay isaga ayaa sabab u noqonaya markasta qadarta alla markii laga soo tago saddex kun oo qof ayaa dhimanaya ayaa lagu leeyahay dhegeyste waa sanadkiiba dabcan tiro aada iyo aada u badan ay markaasi muujinaysa waa saddex dabcan saddex boqol iyo lixdan oo sanadkii ah marka aad ku dhufatid saddex kun waxaa markaasi micnaheedu tahay in tira aada iyo aada u badan oo markaasi dadka ah ay maalintii u dhimanayaan ama ku dhimanayaan sababo la xiriira in ka badan toban qof oo kale in maalintii ay ku dhimanayso wadooyinka dhegeystayaal ama shiralka la xiriira sida laga soo xigtay warbixinada w h o sidoo kale waa hay-adda caafimaadka adduunka caalamka waxaa leeyahay celcelis ahaan laba dhibic shan milyan oo qof ayaa ku dhintaa shilalka wadooyinka two point five milyon ayaa ku dhimanayaa shilalka wadooyinka malaayiin ayaa laga hadlayaa dhegeystayaal sidoo kale waxaa la leeyahay tiro intaasi ka dheerna dadka markaasi noqonayaan kuwa xubnahooda waaya aan xoogta dib ugu laabto sidoo kale waxaa leeyahay inta udhexayso labaatan ilaa iyo konton milyan oo qof guud ahaan caalamka ayaa ku waaya xubnahooda ama qof gacanta ka jabe ama qof gacantii ka go'day ama lugtii ama ishii ama wax la mid a ee ku dhacay amaba dabcan isagu sirar iska saaran wadada ama shilkaasi awgees ayaa guud ahaan caalamka ka jira waana sababaha aan uga hadlayno maanta arrintan ku saabsan wadida iyo weliba sida sahlan ee lagu helaya arrimahan ee qofka sida sahlan haddana baabuurka uu ku wadayo si gaara maxaanu ka hadlaynaa kuwa dadweynaha ay ku safraan ee public service vehicles loo yaqaano sanadkii hore waxaa lagu leeyahay in ka badan afar kun iyo shan boqol oo dad ayaa ku dhintay shil baabuur dalkani kenya waana tiro aad iyo aad u badan tiradii ugu badneed dabcan sidoo kalena lix iyo toban kun oo qof ayaa ku dhaawacmaya luu leeyahay sixteen thousand qof ayaa ku dhaawacantay shilalka wadooyinka dowladdu diiwaankeeda waxa ay sheegtay in baabuur wadista ee, dhankaasi iyo dadka sarkhaansan ama iyagu maskaxdoodu ay si kala tahay ee, waa dhanka iyo rarka xaddidhaafka sidoo kale iyo xawaaraha dheereeya ama dadka sida xawliga ku socda baabuurta ay sabab u yihiin waxyaabaha inta badan shilalka geysanaya bal eeg waxaa ka mid ah luleeyahay marka ugu koowaad inta badan baabuurta geysta dadka iyagoo sarkaansan wadaya baabuurta sidoo kale rarka xaddidhaafka waa ogsoonahay meelaha tuulooyinka dadka qaar inay arrimahan iskaga shaqaystaan amaba xitaa magaalooyinka ay jiraan baabuurka intii loogu talagalay in ka badan ayaa lagu rarayaa kadibna waa uu dhacayaa baabuurkii sidoo kale xawaaraha dheereeya ayaa sabab u ah qofka oo si speed ah meel aan lagu talagelin ku soconaya intii aan lagu eh, intii lagu talagalay in ka badan marka guriga kasoo baxaysana ma ogid ba inaad si nabadda markaasi ku laabanaysad oo ka cabsi qaba baabuurta haddii aad wadada qarkeeda socoto waxaa la igleelay dugsiyada laga barto wadida baabuurta ama driving schoolska balse aad iyo aad u tira badanaya maalmahan dambe meel walba xaafad walba haddii aad tagto waad arkaysaa driving school meel lagu barto wadida baabuurta balse taasi micneheed ma tahay in eh, adigu muhiim ay ku tahay muhiim ay ku noqonaysaa balse waa markii shuruucdii ay raacayaan badqabkaadii ay ka shaqaynayaan ma ahanoo keliya macaash iyo jeebkooda inay ka fikirayaan dhegeystayaal ee dabcan ee, markaa sidoo kale la fiiriyo waxaa leeyahay w- kenya markaanu eegno wadada loo yaqaano thika super highway ayaa ah meesha ugu badan ee laleeyahay way u khatarsan tahay dabcan marka gaarisa ama dhankaasi iyo waqooyi bari aa ujeedo waad maraysaa thika super highway wadadaasi ayaa ah midda the most dangerous roads aa leeyahay oo n t s a maamulka dhankaasi iyo wadooyinka uu sheegayo waa in laiska ilaaliyaa ayaa laleeyahay ee waxaana leeyahay saddex kun in ka badan ayaa wadadaasi ku dhimatay ee, waa sanadlaha marka la sheego sidoo kale ee, waxaa leeyahay ee, kun laba boqol sagaashan iyo saddex ayaa ahaa ee, dad iyagu passengers loo yaqaano ama dadka ee, saarnaa rakaabka ah saddex boqol iyo lixdan iyo afar waxay ahaayeen darawalin halka lix boqol oo qofna ay ahaayeen kuwa iyagu wadooyinka maraya dadkaasi aad iyo mar walba iyaguna loogu digaa kuwa wadooyinka geenaya goynaya aan raahdee oo la sheego inay iyagu yihiin dhabaniyaasha ugu badan ee ka dhasha waxyaabaha markaasi aanu ka hadlayno oo qofkii uu ku dhaco ee arrintaasi dhegeystayaal ee si guud ee iminka tiro aad iyo aad u tiro badan boqolaal kun oo qof ah, dad gaaraya ayaa ku dhimanaya ama ku dhintayba wadooyinka dalkani kenya haddii aanu egno balse dulucda sheekada ama dulucda warbixinta ayaa waxay noqonaysaa dhegeyste adigu badqabkaaga ma ka fikiraysaa halka baabuurka aad wado aan rahda baabuurka aad raacayso haddii uu yahay midka dadweynaha qofka wado qofka wadayo ma iska fiirinaysaa maalmahan dambe waxaan ogsoonahay sidoo kale qof walba inuu iska qaadanaya baabuur uu ku shaqaysanayo dabcan waxaa loo yaqaana altada waxyaabahaas ayaa soo badanaya dugdugleyda togtogta ayaa qeyb ka ah sidoo kale waxaa markaanu ka hadlayno ee, baabuurta arrimahan ayaa soo hoosgelayaan adigu aad iska raacaysaa laakiin qofkan maba ogid inuu soo maray dugsigii qaabkii ee, markaasi la doonayay waxa waxaa jira la yidhaahdo road science qofkii ha soo barto xitaa gaarigii sidii loo controla keliya ha barto laakiin micnaheedu maahan kaas qofkaasi inuu dhammaystiran yahay wadada qaabkii ugu socon lahayd inaad garanayso weye ma ahan inaad inta markii dha- baabuurta ay halkan u socdaan adigu aad dhankan ka imaanayso Waa sidoo kale ee, wa- nairobi ama caasimad markaad timaado waxyaaba waxaa jiraan traffic light la dho oo markaasi wadooyinka controlaya amaba hagaya inaad aqootid amaba garanaysid ayaa muhiima si guud arrimahaasi oo dhan ayaanu kaga hadlaynaa dhegeystayaal waana in adiga aanu ku bidhaamino kula socotiino kuna ogeysiino waxa dalka ka jira iyo weliba arrimaha iminka eh, d- saacadihii lasoo dhaafay si aada loo hadalhayay kadib baaritaanadan markii la sameeyey hadda kadib adigu baabuurkii aad raacayso waa inaad iska egtaa dhegeyste haddii uu noqonayo eh, mid dadweyne haddii uu noqonayo sidoo kale mid shaksi waa inaad iska egtaa oo qofkii wadayey ee waxaa lagu leeyahayba waa iska fududahay in qofkii shatigii uu helo oo micnaha uu helo ee driving licencekii oo qofkii maba ogaan kartidba inuu soo bartay inay kale ila qofku wuxuu kuleeyahay waa kan aniga aqoonsigeyga ee, intaasoo bilood ayaan ku jiraa ma hal bil ayaan wax baranayay macalin ayaan ahay intaasoo sanana baabuurkii waan soo waday laakiinse waa muhiim in qofkii uu garanayo ee, sidii loo wado baabuurka adigu naftaada sidoo kale uu khatar gelinaynin ee ilaahigaana qab oortaadana dabro bal marka hore in aad adigu iska taxadarayso naftaadana ka taxadarayso meel walbana aada lug talagelin ayaa muhiima sidoo kale meelaha sida aadka isha loogu hay iyaguna waa halka laga barto oo loo yaqaano driving schools waxaa dadkaasi loogu baaqaya iyaguna inay ka taxadaraan kana fogaadaan musuq maasuqa iyo weliba corruptionka iyo laaluushka oo laleeyahay waa inay dadka aan baranin amaba kalaaskaasi gelin casharkii loo dhigin buuggii iyo qalinkii theorygi waxa loo yaqaana aan soo marin kadib practicalkii iyo halkan mar sidan wax u wad iyo halkan ka leexo halkan markaad joogto waa istaajinaysaa baabuurka laleeyahay aan soo barin iyaguna waa in laga digtoonaadaa in la siiyo iyagoo lacagaha si kooban laga qaadayo ayaa laleeyahay dhegeystayaal arrintan oo si guudba loo aaneynayo loona sababaynayo tirada dadka ku dhimanaya shilalka tirada dadka ku dhimanaya wadada tirada dadka iyagu shilka galaya ee markaasi aada u tira badanayaan dalkani kenya dhegeystayaal si lamidana baabuurtii ay dalka kusoo badanayaan caasimada sidoo kale gobolada maalmahan dambe waa iska fahmi kartaan xitaa gobolka waqooyi beri haddii aad tagto magaalooyinka ee toban sano halkii ay taagneed maanta lama joogo toban sano halkii magaalada ay joogtay amaba baabuurtii laga yaabaa ee hal halkii saacadbo boqol baabuur ama kun baabuur haddii ay maraysay magaalada maanta waxaa macquula toban kun oo baabuur inay marayaan halkii saacbo wadadaasi dhegeystayaal taasina waxay micnaheedu tahay in haddii darabaladaasi dhammaantood intooda badan sida haddaanu ka hadlayno ay waxa shoodkaad loo yaqaanaan soo mareen adigu naftaada khatar ayay ku jirtaa mar walba dhegeyste waana sababta aanu doonayno inaan kuugu bidhaamino sidoo kalena kuwa iyagu arrimahaasi ku fakaraya ay ka digtoonaadaan ee kana ilaaliyaan aynan khatar gelinin nolosha iyo weliba nafta dadka bani aadamka weliba shacabka iyagu la nool dhegeystayaal si guud qodobkaasi aan barnaamijka ku eegeynaa dhankaasi iyo dhegeystayaashaanu fursadda siin doonaa daqiiqadaha soo socda si barnaamijka ay qeyb uga soo noqdaan iyaguna maadaama arrintan ay qusayso oo iyaguna aanu ogsoonahay dabcan inay ka warhayaan haddii warbixintaasi akhriyeen iyo haddii akhrinna anaga ayaa u bidhaaminay u kala dhigdhignay haddii ay la socdeenna waaba kheer laakiinse waxaa hubaala in halka ay ku sugan tahay dhegeyste arrimaha noocan ay ka jiraan waana qasab inay ka jiraan adiguna inaad la socoto ayaa su-aal saaran ama calaamad su-aal halkaasi kuu saaran eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber halebershan halebershan waa wicitaanada tooska ee saaxiibadu markaasi ay barnaamijka qeyb uga soo noqon karaan daqiiqadaha soo socda iyagoo markaasi ee qodobkan aan barnaamijka oga hadlayno maanta ay diiradda ku saarayno warbixintaasi baaritaanadaasi ku saabsan ee eedeynta ugu hore loo soo jeedinayo maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka n t s a saraakiishooda oo leeyihiin waa ay bixiyaan shatiga iyo shahaadada wadida baabuurta ama loo yaqaan driving lenseska sidoo kale qodobka labaad iyaguna arinta ama saameynta kale loona soo jeedinayo eedeynta waa dadka iyagu dugsiyada iskale amaba bixiya koorsooyinka dadka lagu barayo wadida baabuurka ama driving schoolska loo yaqaano waa dadka labaad iyaguna diiradda la saarayo oo leeyahay shatiyada dadka way u fududeeyaan si lamid a waxaa qeyb ka ah dadka mekaanika ah iyaguna baabuurta hagaajiya oo leeyahay si wanaagsan uma dayactiraan oo keliya muhiimadoodu waa in ay iska gadaan oo dhal micnaha waxaa loo yaqaano physical appearanceka ee baabuurka ayaa la hagaajinaya waa la rinjiyanaya oo keliya laakiin gudihii service lagama sameynayo taasoo micnaheedu tahay qofkii trafikada ama sarakaalkii booliska markuu korka arkuu leeyahay baabuurkan waa okay taasi ayay ka fikirayaan iyaguna waa dadka saddexaad ee diiradda la saarayo ee warbixintan ama baaritaanada ku jirta dhegeystayaal leeyahay iyaguna waa inay arrintaasi ka digtoonaadaan oo lacagaha kooban ay qaadanayaan laaluushka iyo wixii lamidka dhegeystayaal
waa tahay dhegeystayaal aad u mahadsan yahay mustacab ismaaciil idaacadda star f m ay weli dhegeysanaysaan dhabar dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan waa eber waa eber toddoba eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan arrinta markaasi baraha bulshada iyo weliba aad ayay warbixinta markaas looga hadalhayaa dhibaatada iyo weliba sida wadanka markaasi ku socdo ilaa meel walba heel weliba xitaa markaas ay gashaba in nolosha dadka biniaadanka lagu laaluusho laaluush markaasi kala duwan laga qaato taxadar la-aan iyo fijig la-aan wadanka markaasi ka jirto walaqadka telefoonka iyadoo meelo qaara aan maqlaya in idaacadda ay ka maqan tahay laakiin inta markaasina dhegeysanayso ayaa markaasi fursada siinaya iyadoo dib habeen markaasi idaacadda lagu sameynaya dhegeysaa qadka telefoonka dhegeysaa ugu hore ee fursadda markaas ugu jira fursadda sine soo dhowo walaal waan ku salaamaya halo star f Salaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu yuusufow adiga saaxiibka muscab waa salam waa shiraar shiraar islii soo dhowow shiraar daahiya isli aha
wadii horta wuu maxaan kurada ii sheeg eh, arrintan dawladdu marka horeba way iska sii ogeed ba iyadoo hadda b b c da arrimaheed aan maaragtay ay hadda ayna soo bandhigin mhm
laakiin hadda waxay oga gugubanayso hadda loo boodbooday waxaa waaye waxaan se indhaha caalamka ay u arkay because b b c da waa international sax
waxa laakiin arrintan waa lasoo ogaayo in waddankan wax walbo shood ka dhaciyay waa la ogaay mhm
marka dhibaatooyinka eh, muscabo meelo badan ay ka jiraan maxaan ku leeyahay hadda middan trafficka haddii oo macnaha ama xoogga la saaro ama baabuurta maalinka maxaan ku leeyahay ii sheeg dawladdan eh, dawladihii ka horreeyey iyo kuwii kasii horreeyey waxay ka hadli jireen baabuurta duugga ah oo duqoobay sida waddada looga saari lahay sax
laakiin weli ma dhicin dawladda intay maxaan ku leeyahay ii sheeg go-aansato inay baabuur duugga ay waddada ka saarto mhm
ama dadkii loo idmaday aba ka saari waayey ama maxaan ku leeyahay ii sheeg eh, ururo kalaaba soo baxay oo dadkaasayta u doodo baabuurta iskale aada iyo aad
marka tanna hadda saas bay ku dambayn doontaayo maxaa ku radaa ii sheeg waa iska berefta waa la iska yaqaanay marka hore kay waa kacdaayo maxaa ku radaa howlaha marka hore waa la yar kulkulayaayo marka dambena waxaa la yidhaha waa jaananaay wajaake hakaivo haye
marka horta dhibkan waa dhib aad u xun wallaahi qof adiga maxaan ku radaa nafsadaada halaagaya mhm oo beri laga yaabo adiga inaad raacda laftigaaga hadda laysanka u fuday beri inaad baabuurkiisa raacda laga yaabo mhm
marka inaad horta wax u fududaysa maaha aada iyo aad
waxaana waa bir mhm
birtana wixii ah, wax kastaba waa hadday bir tahay iyo hadday daawo tahay iyo hadday wax walba yara aqoon bay u baahan yihin haye
arrimaha marka dhakhaatiirtina hadda sida ayaday noqdeen tabta hadda laysimada maxaan kuradaa ii sheegay nimankan loogu fugeynaya dhakhaatiirtina hadda ay noqdeen sax
So, hadda wadanka kenya wadan laysku aamino dhakhaatiirtiisa maxaan kuraa ilaa afrika iyo maxaan kuraa beelwa looga afrika oo dhanaa looga imaanaya aha
laakiin markii la arkay sabababa badan daraaddood aan u malayn in laga walaaci doonaba oo laga shikin doono haye
waana soo baxday hadda dow- maa dhaweyd hadda dawladda ingiriiska waa tii dhahaysa waxaan qaadanaynaa dhakhaatiir badan baan u baahan sax
maalinka dambena waa ku yidhi maxaan ku rahay dadka aan rabnayba maaha dadkaan maxaan ku rahay dad oo maarata aqoontaan annaga rabnimada soo baranin
sax marka waxaa waye horta dhib badana iska jiro marka arin waxaan dhihi lahaa dadka arrintaan ku shuqulle oo ku shuqulle wax walboo dhan iyo shoodkaad bay noqdeen war aawa dukumenti haddaad u baad hadda ah, barnaamijka haddaan dadkeena ka hor istaagine hadda muscabo waxaa soo baxay mhm leysin baa hadda la leeyahay caqabada dambe hadda imaan doonto waxaa imaan doono mhm inaan qof dambaba leysin la siin oo la yidhahdo message baa lagu soo dirayaaye dug
aada iyo aad oo laysinkii oo marka eh, intuu eh, see qaabka lagu soo dira marka laysinka
macnaha qofkii markuu broseska maro oo leysinka xareeyo aha
ayaa waxaa la leeyahay si uu dhaqaalo u bixiyo oo sheekada hore ilaa waa laisku sameey sheeko kale cusub oo bar dhaqaalo lagu bixiyo loo keeno mar ah
Ma- waxaa laga daahina waraaqiisa laga daahina waxaa lagu leeyahay hadee waa baratay imtixaanka waad ka baxday howlba waad samaysay ukaada waa kuu soo diraynaaye sax
dawladdu markay aragto dadka arrintaa ku shaqulaa dadkii oo isdul saaran marka la arkana waxaa la leeyahay systemkii baa hadlaysan oo maxaa kuradaa ii sheega aan maxaa kuradaa sidii la rabay aan u shaqaynaynin aha
markii systemka uu hagaagana waxaa la leeyahay dadaan baaris ku wadnaayo waxaan rabnaa waxaan inaan kala hubsano mhm
arrinta markay jaam noqoto marka cidda ku shaqulaa waxaa leeyahay dadka waxoodaa loo fududeeya sax
arrinta markii waa la fududaynalay oo nimankii madaxda hala fudeeya ka soo baxdan haddee sheekada meesheeda kasii bilaabanay Eh.
ilaa lug qaadashadii aada iyo aad adi marka laba sano ay kugu qaadanaysa ama saddex sano inaan laysiga qaato wixii hadda ka dambeeya qofkii aan qaadanin Sah.
sababtaas waad ogaan doontaa Mhm.
message baa lagu soo diraya systemka waraaqdada ayadoo taan laysinkaay mhm marka wax kasta nimankan caqabad bay ka dhigeen laakiin waxaan u malaynayaa inay macnaha un dadkaas daan la iska qaban ay burbur iyo maxaan ku dhaha kalsooni la-aan badan ay dadka u keeni doonaan aad baa idin salaamaysaa aada baad mahadsanta shiraar xaafid islii oo aalaba idaacadda star f m aad ku xiran saaxiibkaasi sida quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay aad baan uga mahad celinaya shukran aan- ayaan leeyahay bal dhegeystaha kale qadka telefoonada ayaa markaasi fursadda siinaya iyadoo saaka markaasi gobolada qaar ee gobolka waqooyi bari idaacadda ay markaasi ka maqlan laakiin daqiiqadaha soo socdo hooda ayay markaasi soo gaartaa. wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu lal magacaaga
walaal waa tabana cali dacaro oo joogo nairobi tabana soo dhow saaxiib
saaxiib waa dhowahay horta waa mahadsantihiin aad baa umahadsantihiin waa xasaasiga oo jira ayaad mar walba bulshada la socodsiisaan waa idinkaga mahad celinayaa horta midda ayada shukran tawane
ah arrintaa hadda gaadiidka ku saabsan oo laysanka ku saabsanna dhibaato weyn baa ka jirta sax
ma doonaya hadda meesha magaceeda inaan sheega laakiin goob noodistan ka mid ah ayaan tegey mhm markaasa gaari baan watay nin baa marka wuxuu u yirin darawalnimo ayaan soo bartay sax waxaan doonayaa lix bilood baan darawal lahay marka waxaan doonayaa inaad gaariga ii dhiibto mhm
gaarigii baan marka u dhiibay waxaan idhahaye gaariga waa kana haye markuu gaariga galay ayuu gaari geerka geli waayay marka laysinkana u wataa laysanka buu wataa lix bilood baan darawal lahay buu leeyahay sax taksiilaan doonayaa inaan noqdo taksi baa laii soo gadayaa oo saasuu leeyahay ba baashi yarayd ee ee boqolleyda ay dhahaan baa lasoo gadayaa buu leeyahay alto
haaltaa lasoo gadayaa buu leeyahay Haya.
gaarigii markuu galay yuu gaarigii geerka gelin waayay marka waxaan ri maxaad soo bartay markaas wuxuu igu yidhi waxaan soo bartay ee ma inta badanna waxaa la baabuurta waxaa lagu bartaa geer baa lagu bartaa maahan laguma barto ee kuwan oo otomaatika ah lama barto sax
markii arrinta ayada dhacday baa waxaan ku iri ee, maxaad soo baratay me- meeshuu ii sheegay xaruntuu kasoo bartay uu ii sheegay meeshuu kasoo baxay uu ii sheegay Ana waxaan ku iri, "Had gaarigan maba gaarigi gaariga shidaba waxaa ka fakanaya kalaashkaa ka fakanaya ha marka ma cabsi baa ku jirta mise Marka, waa aqoon aqoontii buu lahayn
haa aqoonsigii malaha edikeytadii uu shidi waayey layrkii buu shidi waayey gaarigi ma hawl kale iyo hadduu gaarigi meelkiis taagana warkeeda haba sheeginba haya
marka dhibaatadaas way jirtaa dhibaato aad u weyn baa jirta marka waxaan codsanaynaa in arrintaas aad loo daba istaago oo sharciga islaama qofkii la-aadamka adiga raacayo, gaariga tawane adiga madar madara madar raacayo, uu raacayo.
tawane dadka bidqabkooda la ilaaliya aad bay muhiim u tahay marka waana soo dhaweynaya arrinta waa tahay tawane waan ka xumaayay qadka ta- ka go-ay aad baan uga xumaayay kasoo arabay su-aal inaan weydiiyey wuu ku mahadsan yahay. laakiin iyadoo tusaale markaasuu soo qaatay mid ka mid ah eh, dadka qaar in aysan xitaa baabuur wadowga aysan iska fi- ku ficneen sidoo kalena iska soo qaadanaan leysimada Waa dhibaatada marka maanta laga hadlayo star f m hallow helo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga
waa daawo kaala soo hadlaysa taanaasifa laakiin idaacadda way naga maqan tahay nala wada halkee halkee waay
taanaarifa maxaawaye okay waa eh, dabcan eh, waa eh, cilad farsama ayaa jirta dabcan eh, daqiiqadaha soo socda insha allah waxaa laga qaban doonaa haduu ibaar alle ka noqdo waa la hagaajinaya meelaq badan ayay ka maqan tahay oo markaasi waa lasii ballaarinaya idaacadda star f m dhegeystayaal eh, injineerada ayaa markaas imikan ku howlan keliya ma aha en, eh, dabcan tanariva iyo meelo kale laakiin idaacadda wax- waxay markaasi gaari doontaa qof walibana meeshiisa fadhigiisa ugu imaan doontaa waa la ballaarinaya dhegeystayaal imikan howlihii ayaa gacanta lagu hayaa oo ilaa iyo shalay markaasi gacanta lagu hayay qadka telefoonkaad ku jirta saaxiib star f m hallow waa ku salaamaya
iyor waa ku salaamaya magacaaga haye
iyor abo waa buun ku salaamayaa waan kuu fiicanahay magacaaga
amahad maad halkee joogtaa
gaaris
barnaamijku mala socotay
banaas ma waalida waan kugu soo celinay haye aada u mahadsan yahay dhegeystaasi Eh, dabcan u mahadsan yahay Eh, xigaha kale qadka telefoonkan siinaya meelaha marka imikan inaga dhegeysana dabcan waxaan filayaa inay nairobi tahay iyo weliba naakuru qeybaheeda kala duwan iyo sidoo kale en, gobolka waqooyi bari meela yar oo keliya aynagala dhegeysanayaa laakiin eh, dabcan warka kadib waxaa maqli doontaan iyadoo idaacaddii qof waliba ay soo gaartay fadhigiisa ay kusoo gaarto dhegeystayaal oo wax imika ka dambe aad raadin doonta idaacaddii baa maqan aad dhihi doonta ma noqon doonto haddii ay bahraali ka noqdo bale intaanan dhegeystayaasha markaas imikan xaafadaha isliib ku sugan iyo weliba meelaha qaar ay naga dhegeysanay mombasa aan qaadka telefoonada siinin bal marka hore aan soo qabta dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa waxay markaasi ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka c a ayaa dhammaan macmi- dabcan macaamiilisha ka dooneysa in macluumaadkooda xaqiijaan si loo hubsado in qof waliba nambarkiisa iyo weliba macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaas awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeyso amar ka soo baxay dowladda waxaana markaasi lagaa doonaya inaad si habsami leh uga hogaamsato si aad markaas ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qof uu dembigi galo isagoo markaas adeegsanayo macluumaadkaaga waxaa markaasi laga doonayaa inaad eh, ka digtoonaato kuwa kugu yeerayo inaad diiwaangasho- diiwaangeliso telefoonkaaga eh, iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi ah dhegeysi kala iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse marnaba ha ka iibsanin dadka ware- wareejiya lafta safaricom waayo waaba dambe inaad markaasi wareejiso telefoonada dabcan iyo weliba lafafka lafta ee safar- ee da- labo- lafta markaasi la wareejiya safaricom iska hubi oo maantaba ha iibsanin telefoonada lasoo xado laga yaaba in luqunta ama markaasi faraha lagu geliyo waa dembi dhegeystayaal in aad markaasi iibsato adigo waxba aan ogeyn hadhowna laga yaaba in maxkamad markaas aad ku mutaysato waxaad ogeyn wax aad hubin in markaas iska qaatay fadlan xaqiiji ama soo diiwaangelinta telefoonkaaga oo maanta eh, gaar duk- eh, dukaanka safaricom ee kugu dhow si telefoonkaaga aad ula socoto sidoo kalena aad markaasi eh, dhegeystayaal aad si hufan aad asxaabtaada hiladaada markaasi aad ula jahan qaadi karto markaasi kala socon karto dhegeystayaal mahadsanidin dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan Eh, dhegeystaha qadka telefoonkaan siinayaa bal intaan warkii tobankii barqnimo aanan gaarin Eh, eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadkaad ku jirta waan ku salaamayaa soo dhow walaal magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله ما عبادة عبادة وين قبل Eh, dabcan idaacadda waxbaa laga qabanayaa dhegeystayaasha waan u sheegayaa raaligelin baan ka bixinayaa dhegeystayaasha iyadoo weli ay hamuun u qabaan inay idaacadda sii dhegeystaan laakiin waxaoo cilad bixin ayaa markaas lagu sameynayaa dhegeystayaal raal- naga raali noqda qeybihi ugu dambe daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaanu gudagelaynaa dhegeystayaal iminka barnaamijka maanta waxaanu oga hadlaynay ama diiradda ku saarinay ee qodobka ku saabsan ee baaritaan dhowaan shaaca ka qaaday sida darawallada ay ku helayaan ama darawallada maba dhihi kare kuwa been abuurka ay ku helayaan shatiga ama warqadda ee loo yaqaano driving lenseska amaba tan shahaadada wadida baabuurka sidoo kale dugsiyada iyagu bixiya adeegyadaasi ee laga barto wadida baabuurta ay sidoo kale qeyb uga yihiin arrimahani oo iyagu ay u fududeynayaan inay helaan ee dadkaasi iyagoo aan fasalka gelin iyagoo aan waxba baranin kadibna ee goobaha dadweynaha ay imaanaya iyagoo baabuurta sitaa dadka ku qaadaya halkaasina sababaya ee dhimashada iyo weliba shilalka baabuurka kala duwan taasi oo maalmihii lasoo dhaafay guud ahaan dalka ee kusoo badanaysay ama tirada kor usii kacay sidoo kale waxaa maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka ee n t c ee qeybka arrimahani ama howlahan oo iyaguna fududeynaya ayaa leeyahay baaritaanka waxa ay muujinayeen in dugsiyada qaar ay sidoo kale lacaga laaluusha ka qaadayaan shakhsiyaadka si arrimahaasi loogu fududeeyo si guud qodobadaasi oo qoto dheer ayaanu kusoo egnay ee barnaamijka dhegeystayaal daqiiqadaha ugu dambeeya ayaanu minka gudagelaynaa oo aanu doonaynaa sidoo kale inaanu dhegeystayaasha fursad u siino waxaanu sheegnay in arrintan ay sababtay dhimasho iyo sidoo kale shilal baabuur oo kala duwan waxyaabaha ugu weyn ee loo aaneynayana ay tahay ee kuwa iyagu sarqaansan ee baabuurta kaxeynaya kuwa xaddhaafka iyagu loo raraya iyo weliba waxaa qeyb ka ah kuwa xawaaraha u wada waxaana soo gelayaa dadkan iyagu iminkaanu sheegayna ee aan la soconin amaba aan war ka hayen hababka iyo maareynta wadooyinka iyo sidii baabuurtii loo wadi lahaa ee sidii wadada loogu kaxeyn lahaa iyo waxyaabaha la midka ah ayaanu barnaamijka ku eegayna eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska dhegeystayaashu barnaamijka qeyb uga soo noqon karaan aanu siinoo dhegeystayaasha kale ee qadadka tooska ku jira barnaamijka eh, si ay fursadda markaasi iyaguna oo qeyb qaataan oo qeyb uga soo noqdaan eh, barnaamijka iyadoo xusud mudan sidoo kale in eh, qeybo kala duwan eh, gobolka waqooyi iyo beriyo iyo guud ahaan dalka aysan weli idaacadda eh, kusoo laaban star f m hallow
hayso waa kusoo dhaweynana
Eh, eh, muscab muscab muscab waa ku salaamsan si lamid a saaxib
waa shiiraara soo laabtee mar labaad soo dhowo shiiraal aad baa umahadsantiineen iyo hadiiba awala de waxyaabo kalaaba laga shanqarinaye mhm haddiiba nafti aadanaaba loo soo dhigtoyba maraysaba baabuur oo aan ognahay iyo maxaan ku raha diyaaradoon ognahay iyo maxaan ku raha markab oon ognahay inuu ibni aadan walo aad iyo aad
marka haddiiba nafti ibni aadanka loo soo dhigto hadda waxaa umalaya sheekada waa waa waa sii fogaatay si wanaagsan adigu eh, haddii aad raacdo baabuurta dadweynaha p p s v da loo yaqaano dabcan waxaa ku jirtaa dadkan iyagu eh, sida aadka loogu yaabo
wallaahi ha de because anig waan raacaa mar walbaan raacaa maalin walbaan raacaa mhm nairobi aad joogtaa soomaan nairobi aan joogaa maalin walbaan raacaa maxaan ku raha baabuurta dadweynahan raacaa adilaad maxaan ku raha wax kalaba ma adeegsata baabuur ma wata aniga ayagaa baabuur iyo ah haye
marka inta dadkii aniga iyo aniga iyo dadka ila midkaaba baabuurtaas dadweynaha unbay isticmaalaan mhm haddi baabuurka asagaayo intaas milyan maalinka qaadaya haddii dadka ayagaa maanta la yidhaahdo qofkaan khibrad lahayn baa idin kaxaynayo mhm ayagana war ayna ka hayn ciddi kaloo war ka haysana ay og tahay maxaan ku radaa ayna dhan ka lahayn mhm wallaahi miya horta waa loo yaabaa dadka baabuurta xitaa waxaa kasii daran ee warbixinta lagu sheegay ama baaritaanka in baabuurta qudhoodu ay ahayn kuwa dayactiran
haddee arrintan horta baabuurtan duqoobay dowladda markayba lahayd maxaan ku radaa maalinka kibaaki lambarka koobaad uu soo galay oo labada kun iyo labadiyaa wuxuu yidhi baabuur duugaa laguma arki doona wada- waddooyinka nairobi mhm
ilaa hadda kuwa ayagaa oo duqa asagaa uu ka tegay baa oo laba jeer weliba asaga kusoo laabtay baa yaa shaqaynaya haye
waddooyinka waa la dhisay haye
waddooyinka nalal baa la geliyey aha
magaalada nairobi waa isbedeshay sax shaqooyin badan baa la qabtay haye laakiin ilaa iminka baabuurta ayadaa shaqa lagama qabanin sax
hadday kuwa yaryaroo niisanka ay yihiin oo yaryaroo hadda annaga lamarfoog aan u naqaano iyo hadday yihiin kuwa mataatuga waaweynba hadday yihiin wax hadda shaqo laga qabtay oo muuqda ma jiraan waa garta
haddee ciladana waxay un ka imaanaysaa un dadka madaxda oo arrintan ku shuqulla in maaragtay dad ayaga ka hooseeya ay laaluush qaadanayo le shaqadii waa qaban mhm ayagana ay ku qancayaan nimankaas warbixintooda ay ku qancayaan mhm
marka soomaalida waxay dhahdaa ha
durdurka laga cabaayo oo biyihiisa lagu dabaashaa haye haddee durdurka asiga laftigiisa hadduu oomo ha xagee laga waraabiyaa baa lii sax
horta ilaahay maxaa ku raa cadaaladda ilaahay ha keeno oo arrintan cadaalad dheer in ay ka daba tagto ma ogi sida looga daba tago way adag tahay mhm ani laakiin waxaa la yaabanaha mhm ciddii inta loo dira arrintan soo afjari lahayd haye
sababtoo ninkii loo af- soo afjari lahaa markii asaga loo diro ha
wax qanciyuu helaya waxbaa loo sheegaya wax ayagaaba qancinaya haye
meesha bayna kasii soconaysaa waa garta marka aniga waxaa la yaabana ciddii inta loo diro maxaa ku raa arrintan maxaa ku raa shaqo ka qaban lahayd ilaa madaxweynahana ma tegaayo meesha maxaa ku raa oo madaxweynaha waddo kasta iyo maxaa ku raa iskuul kasta ma tegaayo sax
maxaa ku raa ilaa waddanka asagaa ugu sarreeya ha
iskuul kasta madaxweyneha intuu soo- ma soo kormeeri karo aad iyo aad dadka asaga ka hooseeyena dee shaqooyinkaan ay fahamsan yihiin mhm waad garatay maaha aad iyo aad cidda loo diri lahaa marka madaxweynaha laga rabaa oo arrintaa lagu aamini lahaa oo naftan ibni aadamka oo maalin walba micno darrada ku dhimanaysa lagu badbaadin lahaa sax
marka eh, waxaa kaloo kuu sheegaya mhm
haddii adigaas maanta muscaba inta xagiis dowladeed lagu dhibo adoo daacada lagu arko ha
oo daacadnimo adeega haddii lagu arko ha dabagal baa lagugu samaynaya haye ilaa adiga shaqada lagaa tuuro waa garta ciladan marka waxa ku imaada ilaa hadda waa garan waaya marka daacadnimo lagama doonayo meesha daacadlama lama rabo because eh, ayaan horaa waxaa ninka la yidhaha musiyaanka wuxuu yidhi ma dhegaystayaal baa isugaye qof waalida oo dukumenti dhalasho inta soo doontay meeshaan aan- ah, hadduu kala tegi waayo shaqaalaha ayagaa makoosada iska leh mhm
shaqada ayada waa la qabto bariyay socotay waad baxaysaa d- dukumentiyada dhalashooyinka meesha laga bixiyaa tegaysaa waalida u soo dhowo waa lagu leeyahay soddon daqiiqa ama hal sac bay qaadanaysaa noo fadhi baa lagu le- lagu dhamaynaya waa garta shaqada ayadeed markay inay hergeshe la arkay ha
wasiirka adiga wax lagu qanciyay kaala sheeg haye waxaa la yidhi wasiir coronavirus baa jiro dadkii waxaa rabnaa in masajyada loo diro sax oo qofaan message loo dirin meeshaan uusan because meesha haddii isu imaatin iyo maaragtay fafadhi waxaan hadday maaragtay haddii lagu arko bahalka coroniya faafaahay mhm
marka sababaya corona annaga u yeelayna dadkii waa in maaragtay teleefanadooda fariin loogu diro oo nin walbaba asaga shaksiyan ugu imaado haye oo online laga soo xarey waa garta
online fariin ka soo xarey message baaba lagu soo diri doonaa adiga mhm markaa tagto waxaa lagu leeyahay bahashaad waa waxaa lagu leeyahay weli ma imaaninee message ma kugu soo dhacay maya message message kugu soo dhacin ani maxaad iga soo doonta sax
ogow dukumentigaaga waa yaalaay waa garta marka waxaa leedahay een, waxyaabihii kista ayaa la doonaya
kiis baan doonaya marka adiga markaad dhaqaaqada nin baa hore lagu dhigaa wuxuu leeyahay miyow waa hawshaas le maxaan ku rahay alaabtu way taallaahi ma hadda ninka lagu soo diray xataa adiga waa nin luuqadaada ku hadlay ma aha in qof kale lagu soo diray waa garta oo bad meeshaba ka shaqeyn nin aan bad meesha ka shaqeyn oo ayaga yaqaanana laleeyahay hebel ninkaas alaabtiisa waa inaa dokumentigiisa ay dhiiga waa haynaaye revelation uu ku sameeyey ay dhigiisa uu u yaallaa laakiin dee ka- wax ka soo qaad waa garta waree shan kun ma hisaabu kuley caadi aan soomaali kugula hadlay shan kun ma hisaan kaaga soo qaada nimanka ay dhigiisa sax waa garta marka waxaa leedahay arrintan ee, ma dabar go-ayso
war qof daacada oo dadka u shaqeynaa daacada maba loo ogol haddii la helana dabagal baa lagu samay ama shaqadaa laga tiri ama dhegtaa wax loogu sheego waxaa leeyahay dad yaala isgaabi miyo waa garta gaabi aad baan waasanta saaxiib marka aad baan kuu salaam sidoo kale aad baan maadsan tahay shiraar shiraar uu mahadsan yahay waan uga mahadcelinayaa waqtigiisa qaabka wanaagsan ee barnaamijka uu qeyb oga soo noqday ee qodobo aada iyo ay markaasi u taabtay isagu waxa uu leeyahay arrintani sida looga gudbay waa adag tahay oo loo dabargooyo waa arrin aada iyo aada u culus ayuu leeyahay dabcan dhegeystayaasha kale wicitaanada ku jira haddii aan siiyo dabcan daqiiqadii ugu dambeeyay aan ku guda jirnaa wax ka yar laba daqiiqa ayaa inoo harsan dhegeystaha qadka ku jiro haddii aan siiyo waa tahay dhanka yuusuf aa idinku wareejinayaa dhegeystayaal waxaa moodaa in dhankaasi iyo qadar adeega ganacsiga uu inoo soo qabanaya daqiiqadaha inooga harsan ee barnaamijka dhegeystahana aanu fursad u heli karin dhankaasi iyo qadar adeega qeybta ka ah barnaamijka
dhegeystaan idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta waa airtel war farxad leh airtel ayaa markaas iminka ku keentay xowlo adeeg waa adeega xowligiisa uu dheeryahay ee four g airtel haatan waxay sii xoojisay adeega four g oo aad ka helayso ismaamarada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo hadda haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qeybaha youtube-ka facebooka instagram-ka telegram-ka ma ah mid markaasi kaagoa kaana istaagay haddaad wax soo dejisanaysa sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma ah mid culeysa dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teleteg laanta kugu dhow ee taasoona qabsay lafta ee telefon g xasuna waxaa markaasi lagaa doonaya in la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada airtel internetka ee telefon g wuxuu markaasi kaa caawinaya in waxyaalo fara badan aad ka daawato sidoo kale wax badan wuxuu kusoo kordhinaya in xitaa gabdhaha markaas cunakarista ay ku xun yihiin ama ay ka xuntahay inay markaas ka baran karaan sidoo kalena noloshooda ay ku maareyn karaan sida isqurxinta ee lansaarka harqaanka waxaasoo dhan ayaa ka baran kartaa qeybta youtube-ka dhegeysta wana shirkada howsha ee markaas ee kuu fulisay hadda in badan markaas farta ay qaniini jirtay iminka shirkada meel ayay kaa saartay dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta airtel four g maanta teg dhegeystayaal soo qabsan laftaada kadibna eheladaada qaraabadaada tolkaada la qosol ilaa markii dambe gooskaada kan ugu dambe lagaa arko ilaa farxad in badan kaa maqleed iminkan ayaa ku imaatay dhegeyste waxaad fursad markaas u helaysaa inaad guuleysta noqoto dhegeysta haddaba dhegeysta goormaa si wanaagsan aad uga faaideysanaysaa adeega four g waana adeega airtel waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta usoo iibso telefoon smartphone-ka oo hel qadka wanaagsan ee airtel si markaas nolosha aada ola jahan qaato dhegeystayaal idaacadda star f m codta gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaas kuus afmeera barnaamijka hogaanka ay si wada jira usoo saareen muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakad saakana diiradda kaga hadlaynay diiradda ku saareyna dabcan warbixin markaasi lasoo saaray looga hadla daraloynta wadanka weliba tacdiyada markaasi qaar ay ku kacaan iyadoo markaasi laaluush ay qaataan waa leysimada ama shatiyada markaasi ama leysimada dhegeystayaal ama shahada ay ku qataan mid kuwa musuq maasuq ayagoo trairin iyo tobabar xoogan aan markaas aan gelaynin dhegeyste waxaana markaas bishan dad aada u tira badan keliya ku dhammaadeen ama bilihii markaas lasoo dhaafay kaga badan yihiin sanadkii hore aan kasoo gudubnay iyadoo taxadirada iyo weliba khatarada imikan aan la garanin ciddii markaas dusha ama damiin ka noqonayso dhegeyste dad aada u tira badan ayaa noloshooda aada u galaafatay dhanka wadooyinka halkaas kusoo afmeera waxaanuna ballan maalinta berito arrimaha qoyska ee qabiis weli baad ku dhegeysataan inta kahor waxay naga tegeynaa sidaasi nabadgelyo yuusuf gaas ayaa soo geli doona dhegeystayaal oo aad maqli doontaan hadduu ay baharaal ka noqon inta ka hore shukran shakuuran wa shukran jaziilan